wsahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suuban kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwanee subax waliba ee halkan ka qoran ama ee qoraan wargeysada kale ah daily nation the standard halka qeyb haddaba dhegeystayaashan fursad u siinaa maalin waliba dhegeysata marka laga reebo sabtida iyo xada dhegeysta wargeysada waxyaalaha cibaanada bogagooda hore kaga dhiganayaan dhegeystayaasha lawadna wargeeska u hore dee standard iyo saaka soo qabanaya dhegeystayaal waxaa wargeeska saaka halkan dabcan wargeeska the standard uu qorayaa maxay tahay sababtu dabcan markaas uu aada ugu doonayaa in kursiga mar keli uu ku fadhiisto mise oonka hayo markaas iskaga ceelbixiyo dabcan maxaa lala jeedaa macno fara badan ayuu saaka markaasi qoraya sida wargeeska bogiisa afraad shanaadi lixaad iyo bogiisa sideedaad wargeeska wargeeska sida saaka warbixinta uu ku qoraya zimiyo oo raila omolo odinga oo markaas iminkan madaxa u dhutinaya mase madaxa dabcan u ruuxay aada si markaasi kursiga ugu sare madaxtinimada ugu fadhiisto taasoo markaasi sheegayso iminkan uguna yeereyso halnaanka hogaanka ee azimiyo lamojo election agency kadib markii shalay uu qaatay dhegeystayaal warqada uu ku tartami lahaa ee shahaadada ah ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iyadoo markaas warbixin macluumaad kala duwan uu ka bixinayay dabcan wadada dheer ee usoo qaaday hanaanka kuga fariisan karo kursiga taasoo u sheegay inay tahay mid markaasi wadadeeda ugu xaari karo badbaadinta dadka shacabka sida wargeyska saaka uu qorayo isla wargeyska ayaa saaka wuxuu sidoo kale qorayaa sababtay waxyaalaha markaas iminkan uu aadka ugu ooman yahay kursiga keliya maxay tahay waxyaalaha markaas kusoo koran kara iyadoo markaas ballanqaadi kala duwan dadka shacabka u sheegayay madaxweynaha dabcan waa madaxa xisbiga azimiyo lamoja oo warbixina markaas kala duwan dhinacyada kala duwan markaas wargeeska saaka kaga hadlayo ayaa haddana tibaaxaya kaga hadlaya nidaamka iyo kaalinta markaasuu doonayo isagoo markaasi doorkiisa kaga ciyaaray ama nidaamka uu doonayo inuu ka qaato sida wargeeska bogiisa shanaad uu saaka qorayo waana siyaasada azimiyo lamoja iyadoo xubnaha markaasi qaabka istiraatiijiyeed uu soo degsaday markaasi iminkan ugu hor ordayaan qeybta kuwa kasoo jeeda bartamaha dalka ay ugu ololenayaan kursigaasi waxaa halka uu leeyahay dadka dabcan gudaha the insider dadka markaasi ku agdhow ee qeybta markaasi go-aanada kala duwan ka gaaraya ayaa waxay sheegayaan halkan go-aanka markaas wada shaqeynta madaxweyne uhuru kenyatta is a very strategic and clever mover leeyahay dabcan waa qeyb markaasi nidaam ah iyo weliba maskaxiyan looga soo baaraandegay in markaasi kursiga iyo weliba nidaamka markaas ay kusoo qaateen xusbiga taladaha ee jubilee iyo sidoo kale azimiyo magacaasi hal meel looga wada dhigay abah ay markaasi raila odinga ay kusoo qaataan waana sida markaas wargeyska faahfaahintiisa kaga bixinayo waxaa leeyahay tani ma aha mid markaas guuldarro keenayso balse tani waa mid markaas looga reynayo ama looga guuleysanayo loona tusayo mid markaas challenge ah ama culeys ku keeni karto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto dhankiisa waa sida isla wargeyska bogiisa lixaad uu qoraye hanaanka markaas iminkan qaabka ah dabcan ay nidaamka ay ku dabcan farwa weyn ee wargeyska saako kuga xardhay uu leeyahay dabcan maxay tahay the chance to clinch top seat dabcan waa in markaas qofka fursadaasi kursiga ugu sare madaxtinimada ku fadhiisto in hadaanka markaas loo marayo dhanka madaxweynaha iyo dadka markaas maskaxda kasoo baaraanjegeen dadka gudaha waa dadka markaas aadka uga agdhow in laga soo xigtay dhegeystayaal wargeyska ayaa wuxuu sidoo kale faahfaahinayaa kulankii shalay ee markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay ku qaabileen sidoo kale ay ku siiyeen shahaadadiisa ayaa waxaadna markaasi ay tahay the last pulit waxyaalaha ugu dareen dabcan waa hasha markaasi dhibicda ama hasha markaasi xabadda ah ee markaasi doonayso raila inay markaasi ka baxsato ama sidoo kale ka fakato taasi oo markaasi qaar ay markaasi ku ogaanayaan dhanka markaasi kormeerayaasha iyo sidoo kale taageerayaashiisa leeyihiin waa tii markaasi wadada u xarileed u fur lahayd the court of century waxayla markaas in badan uu hamuun ugu qabay in badan u raadinaysay waa hasha xabadda keliya the last pullets ay leeyihiin taasi ayaa markaas wadada u furi kartaa waana hasha keliya markaas iminkan laga doonayo in markaas madaxa looga dhufto oo dabcan dhanka doorashada looga hadlaya dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto sida wargeyska bogiisa lixad uu qorayo asxaabta markaasi kambeyinka iyo ololaha siyaasadda dadka sidoo kalena aadka ugu dhow ayaa markaasi waxay leeyihiin markaasi ama wargeysku leeyahay waxaa ku hareereysan yihiin azimiyo waa azimiyo lawmoja one kenya waa ninka markaas calanka ama calanka u sidee dabcan waa ninka calanka u sidee raila omolo odinga ayaa markaasi iminkan ay doonayaan in ay dabcan garbaduduub ay u qabtaan kadibna ay ku fariisiyaan duguvated sid ay leeyihiin waa sida wargeeska saaka u qorayo wargeeska wuxuu sidoo kale halka uu leeyahay tani waxay markaas imikan the hitro waxyaalaha ugu madracaan waa waxyaalaha markaas loogu magacdaray ay doonayaan in kursiga ay ku fariisiyaan isagoo waddo dheer markaas iyo hanaanka istraatiijiyad loo marayo hanaankaasi ee ah qaabka markaas ay ku wada heshiiyeen azimiyo lawmoja iyo sidoo kale dhanka kale wan kenya kwanza waa wan kenya alliance dhegeystayaal waa wan kenya sida markaas ku sheegay wargeyska halkaas sidoo kale aysan ka marneen arrimaha yeelatarinta dhanka madaxweynaha uhuru kenyatta evre sufuna oo asaga markaas sheegay in ay iminkan qeybta wadada ee meesha ugu dambeysa gebagabada ay siyaasadda marayso haddana wuxuu markaas leeyahay in nidaamkii kala guurka ahaa ee siyaasadda hadda kenyaanka ay kala ogaadeen in ay taageersan yihiin halka shakhsiga ah raila omolo odinga waa sida xogayaha guud ee xisbiga markaas o d m uu ku leeyahay edward sivuna sivuna oo markaas isaga u sheegay dadka siyaasiyiinta ah iyo sidoo kale dadka dabcan waa taageerayaasha raila odinga wuxuu sheegay in imankaas iminkan ee markaas gobollo fara badan ay ku hogaaminayaan taasina wuxuu leeyahay waxaa sabab u ah arrintii iyo heshiiskii markaasi ay maada karuwa uu raila odinga markaasuu kusoo qaatay iyadoo markaasi subcad iyo waxaala markaasi nidaam ah oo markaas aan la filanayn ay kusoo kordhiso keentana in markaasi taariikhi ah wadanka ay ka dhici doonto waa sida wargeyska booggiisa lixaad uu qoraye azimiyo lowmoja waxaa maanta dabcan ay furi doonaan mise dah furi doonaan dhegeystayaal sida wargeeska saaka boggiisa toddobaad uu qoraya manifestoga arrimaha ajendaha ee dhammaan afartan iyo toddobada ismaamul ee dalka ee markaasi ololahooda ajendaha ama qeybta markaasi doonayaan in ay ku gadaan sidoo kale kusoo daartaan shakhsiga azimiyo lowmoja uu raila odinga uu yahay inay kusoo dahfuraan maanta waxaana markaasi kulamada kasoo qeybgeli doonaan sida maada karuwa sidoo kale stephen closo misioka iyo raila odinga asxaabtaasoo markaa ku sheegay in maanta lagu soo dahfuri doono wishal on monday waa dabcan sida hadalka shalay ay sheegeen in lagu dhageysan doono ama sidoo kale kusoo bandhigi doonaan arrimaha markaasi kenyaanka ay doonayaan in wax looga qabto manifestoga oo manifesto in nairobi dabcan maanta ayaa loola jeedaa waxaa dabcan shakimo nooga jiro in markaasi kenyaanka ay noogu qarci doonaan go-aanka markaas aan gaarnay oo aan markaas doonayno in aan ku soo saarno wuxuu leeyahay dib uma noqon doonno balse tani waa mid markaas goolkeena ama yoolkeena aan ku gaari doonno waa sida markaas hadal ku dhigayeen waxaa markaas leeyahay in markaas high hop wuxuu leeyahay dabcan waxaan rajo weyn ka qabnaa dhanka in markaas aan guul kaga gaari karno anagoo garab ka haynan dhanka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta tani waa mid markaas laisla soo diraandariyey ama sidoo kale laisla soo fiiriyey arrintan dhammaan afartan toddobada ismaamul ee wadanka waxaa markaas laga doonayo kuna salaysan mid markaas dadka people base issues oo hadda sida markaas ugu magacdareene oo dadka keliya arrimahooda danahooda keliya lagu firinayo wuxuu leeyahy amnaamod dabcan wuxuu leeyahay dabcan iminkan wax aada usii dareemayaa baahida dadka markaas qabaan oo sidoo kale doonaya in loo gaarsiiyo loona dhammaystiro waxyaalaha markaas ay dadka ay imikan dabcan u noqdo mid aan waxba looga qabanin ama waxyaalaha ballanqaadyada waxba looga qabanin balse tani ay tahay mid markaas wadadeeda loo qaadi doono ugu horeyso dhanka dhaqaalaha caafimaadka waxyaalaha markaas basic needs ama waxyaalaha markaas asaasiga dadka kenyaanka shacabka ay u baahan yihiin sida wargeyska saaka boggiisa toddobaad uu qoray wargeyska the standard ah bartamaha dalka dhegeystayaal waa qaybta dabcan central waxaa iyadana markaas iminkan leeyahay dabcan taageero xoogan ayuu markaas kaga heli karayaa doorashada soo socoto ee sideeda bisha sideedaad ee sagaalkeeda dhegeysta leh oo markaas guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c markaas iminka sheegayso in lixdan afar maalmood keliya ka harsan tahay in loo dareero gudiga in markaas goobaha xarumaha codbixinta loo dareero laakiin tani markii maada karuwa ay kusoo birtay raila odinga waxaa markaas leeyahay in dabcan saadaashu ay markaas dhanka isbedelo xoogan ay kaga bedelayso iyadoo horaan halkaasi taageer ama ololo xoogan uu ku lahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto inkastoo madaxweyne ku-xigeenka isla qof bartamaha dalka uu ka soo xurtay gishagwa islamaada karuwa ayaa haddana laisla barbar dhigaya waxyaalaha markaasi lagu kala qaadan kara mise ku kala goosan karaan bartamaha dalka iyadoo shacbiyad ahaan ay doonayaan in ay lagu kala qaato kuuraha codadka iyo sidoo kale dadka iyo taageeradooda sida wargeeska saaka uu qorayo sabiina jege waa gabadha markaas wakiilka muraanga ah dumarka waxay leeyahay dabcan waxyaalo fara badan ayaa markaas iminkan isku jaangooynay kamid ah dhalinyarada dabcan dadka da-da yar ee markaas iminkan xilalka kala duwan u taagan sida anigoo kale waxaan aaminsanahay raila odinga inuu markaas qof khatar uusan ahayn dabcan wuxuu ula jeedaa qof dhanjaraas ah qof dhibaato keeni karo ayaa markaas ula jeedaa inkastoo taasi suuqa loo geliya dadka ah ee dhanka bartamaha in waxbasan usoo qabanayn dhanka bartamaha dalka raila odinga haddii xilka markaas loo doorto inkastoo ayada taasi ay benisay waa waxay leedahay wax markaas dadka in badan ay aaminsaneen laakiin isdhexgalka ayaa ama ka muhiibsan markay doorashada dhacdo iyo weliba in markaas lasku waqti markaas lasiiy laskuna dulqaato waxaa markaas lii xaqiijinayaa ama dabcan leedaha xaqiijinayaa inay markaas waxyaalo fara badan oo sodhoweyn ah ay markaas dareemi doonaan laakiin cabsi aysan jirin dhanka bartamaha vote for him ay leedahay dabcan dooro shaqsigaasi oo la jeedo railo molodinga wargeyska boggiisa toddobaad ee sidaa saakan faahfaahin markaas ka bixinaya dhegeystayaalaha dabcan waxyaalo fara badan oo wargeyska saaka halkan isku weydiinta badnaa the point demand tujupakati team dabcan waxaala markaas iminka raila uu soo bandhigay ilaa iyo toban qodob oo markaas miiska loo saaray jibukati guddigiisa iyo asxaabtiisa markaas ololaha siyaasadda iminka wadaan dabcan in markaas agabka electroniga ee markaas lagu xaqiijinaya dadka dabcan shacabka codbixiyaasha iyo sidoo kale in markaas audit lagu sameeyo ama dibubaaris markaas lagu sameeyo dabcan dadka la register gareeyey iyo sidoo kale waxaa dalbanayaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c qaabka markaas nidaamka proposalka ama hanaamka markaas loo soo dejiyey in markaas dib ogis ku fiyaan xaqiijiyaan ilaa inta markaas doorashada aan laga gaarin sidoo kale in markaas la print gareeyo the pilot papers ama sidoo kale in waa dabcan warqadaha lagu codayo in markaas inaaf dabcan lasoo iyadoo markaas laisku lifaaqayo qaabka markaas logistikada ah iyo sidoo kale dhanka ammaanka waxaana fara badan data migration arrimaha datas ayaa ka mid a dhegeysol iyo weliba gudaha waxyaalaha markaas internetka ama sidoo kale nidaamka systemka in markaas control eyda ay markaas ku hayso oosan markaas loo sameynin sidii isbedelkii markaasi labadi kun toddoba iyo tobankii ee dadka markaasi ay aada in badan oga shakeeyeen haddaba meelaha markaas iminkan aadska looga shakisan yahay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay markaas iminkan damiin qaateen damiinta sheegteenna in markaasi wax waliba iminkan ay ka qaban doonaan isbedelna weyn ay dadka dareemi doonaan waa sida markaasi jibukati oo asaga uu sheegay asxaabta haddaba dabcan halkan waxaa markaas leeyahay nin siyaasadda soo tababaray iyo sidoo kale nin markaasi xabsiga intuu markaasi xilka hayay lagu hayay dabcan waxaa loola jeedaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaa soo gacan qabtay madaxweynihii labaad ee dalka daniel torotich arab moy waxaana markaas leeyahay wuxuu markaas xukuumada iyo go-aanada iyo weliba arrimaha siyaasadda wakhtigaasi aada markaas isha uga hay jiray nidaamka uu sameyn jiray moy kiba waa dabcan daniel torotich arab moy waa dabcan waxaa loola jeedaa madaxweyne ku-xigeenka william ruto waa nin markaasi fahansan qaabka siyaasadda loo wado waa nin markaasi kaga hormaansan qaabka siyaasadda waxyaala weliba kaga hormaan karo sidoo kale aansan u dulqaadan karin halka sidoo kale leeyahay in markaasi uu fahansan yahay qaabka looga hortagi karo dadka kaga hormaada siyaasaddiisa waa nin markaasi doolinimada markaasi fahansan inay tahay system hanaan ah wax markaasi keliya lagu kala wadi karo waa sida markaas wargeyska saaka uu qorayo waa nin dabcan tababar dhanka moy kibaki siyaasaddiisa leeyahay in markaas uu kasoo qaatay iminkanna uu ku taagan yahay uuna aada markaas ugu adag yahay dhanka siyaasadda laakiin macalinkiisu waa mooy ayaa la leeyahay halka ninka kale la taagan waa dabcan waxaa loola jeedaa raila omolo odinga oo marnabo markaasi xilkan in badan usoo tartamay waxaa la leeyahay marna kursigaasi muu dabcan habe ayaa kaga jirtaa balse habadiisa ayaa ka fog laakiin in badan waxaa markaas ula soo daala dhacay dhibaato xoogana dhanka siyaasadda halkaasi oo mooy dhibaato xoogan uu ku hayay laakiin maskaxdiisa waxaa keliya ahayd sidii isbedel iyo weliba nidaam istaraatiijiyad u keeni lahaa waxaana markaas leeyahay in markaas doolinimada habka ee wax u kala socdo wakhtigaas uusan ku qanacsanayn raila omolo odinga haddii markaasi hadalkiisa ama afkiisa u kala furana waxaa markaasi xabsi loo taxaabi jiray ama sidoo kale xabsi guri halkaas in badanna xabsigu uu ku jiray dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qorayo waxaa markaas iminkan is haystaan rays like no other sida markaas wargeyska saaka uu qorayo tartan aan caadi ahayn oo dhinaca kale iyo weliba afkaarta nicada kan kale qofka kale wax kale u ka aaminsan yahay halka qof waliba nidaamkiisa iyo weliba waxyaalaha markaasuu soo bandhigayo uu doonayo inuu kaga faantamo dadka shacabka hortooda dhegeysta sida wargeeska saaka uu qorayo wargeeska waa wargeeska daily nation bogiisa afraad iyo shanaad wargeyskaas sidoo kale waxaa markaas iminkan saaka uu qoraya qorshaha markaas iminkan afhayeenka senadka waa ken usaka wuxuu leeyahay my plan with uhuru a strategic waa wuxuu leeyahay waa qondo markaasi strategic ah oo markaasi ani asaga keliya naga wada dhexayso afhayeenka sanadka oo afhayeenka sanadka golaha sanadka ken usaka oo markaas warbixin ama siinayay sida wargeyska bogiisa saddex iyo labaatanaad uu qorayo waa saddex iyo tobanaad uu qorayo isagoo markaas aada ugu agdhadhow madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taasuu sheegay inay markaasi nidaamka madaxweynaha ku-xigeenka uu ku qanacsan yahay sidoo kalena uu ku taageerayo iyadoo markaasi horaan hilfaha loo qaaday asxaabtii madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kuwaasoo aada markaas dabcan waa asxaabta madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka ku jiray golaha senadka iyo golaha markaasi baarlamaanka hilfaha loo qaaday kadib markii lagu ararkay cid waliba markaasi la socoto saaxiibna la ah laakiin ken musaka iyo sidoo kale afayeenka baarlamaanka dalka waxay keliya markaasi wakhtiga galaguurka siyaasadda wakhtiga markaasi ugu dambeysay weliba astaantii wakhtiga loo qabtay in cid waliba xubnahooda ay ku kala biiraan siyaasadda ayaa waxay ku biireen madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taasi ayaa hadda markaas ay ku badbaadayaan oo keliya haddana laakiin wuxuu leeyahay madaxweynaha qaab keliya wada shaqeyn ayaa noo dhexaysa istrateejig ah ama nidaam markaasi hanaanka markaas islaha golaha senadska aan ku kala wadanno ama aan ku wadno laakiin inta kale wuxuu leeyahay doorashada waxay markaasi ka go-an tahay mise taageeradii ka go-an tahay kenya kwanza oo ula jeedo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa tahay wuxuu leeyahy weli xiriirkeena uu sii wada socdaa oo markaasi wax dhibaato ah ama sidoo kale wax wadna xanuun ah dhinacyada kale aniga iyo madaxweynaha noo keenaya ma lahan balse waan ku qanacsanahay halkaa maanta ku suganahay uu la jeedo madaxweyne ku-xigeenka wadashaqayntiisa dhammaan arrimaha siyaasadda ee wargeysada ka wada hadlayan dhegeysta halkaasaan kaga baxo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiisu wax wanaagsan aruurya suuban meel walbaa joogtaan naga dhagaysanaysaan dhammaantiin soo dhawaadayna leey waxaan filayaa si qurux badan inaad kusoo wada kacdeen kuna wax karsanaysaan dabcan waxaan filayaa in qaarna wax ay haysaan ay haystaan ama ay karsanayaan qaarna aysan haysanin laakiin waxaasoo dhanna waan u wada simannahay boqorka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan qadka telefoonka u hore barnaamijka ama suwax wanaagsan ayaan siinaya soo dhow walaalan ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu bashkaa soo dhawoon kaa qaada saaxib alxamdulilah fiican aada u fiicana si wax wanaagsan ilahay nafta waa samaadna noo bariifiyey haye alxamdulillah aad baan u xoogaa saaka yar cad aad baa jirtaa marka iskuullada waa la aaday rasulkaas waa la aaday alxamdulilah aad baan u fiican ilahay waxaan leenahay allaha roob na siiyo xoogaa hirg hirgi baa jira hirgifan allaha maarta ilaha naga raaci aad baad umaasan tahay bashkaa uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xaliima salaam mandheera soo dhawow
maasha allah wallaahi waa la fiican yahay naxariis ilaahay aan qabna nabadan kusoo kacnay mhm nin walba hooshiisu ceersan yahay sicbararna ilaahay aan u qabnaay aha
intii dhimatayna allah u naxariiso muslimiinta wixii murugtayna murugta allah qawoojiyaan leeyahay meelaan joognaba naxariis ilaahay ogyahay allahna sii wixii istaa iskula xiriirsannahay asalaamu calaykum aan leeyahay muslimiinta kulli aad baad umaasan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhawow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan kaa qaada walaal soo dhowow cabdulahi soo dhow haye aha uhu aad baad umaasan tahay xigaha kale star f m soo dhawow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waan ku salaama saaxib waan kaa waa qaada shariif moodhika mu sharif mudhiga soo dhowow
waan dhow saaxib alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa la fiican yahay mhm
caafimaadka alxamdulilah tamaam sharif
waan fiicna saaxib alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay mahadis waayey mhm
aad baa loo cabarisi waa waa isma waa iswaayay ha sharif walis way adiga eh, duurka galay saaxiib oo bash-
waan ku salaamay saaxib aad iyo aad ka warran mudhika
waa lagu fiican saaxib alxamdulilah rabbi alcaalamiin aad baa loo fiican yahay maxaa hadal haysaa mudhika maxaa la hadal hayaa waxyaalihii inoo kala dambeeyey maxay tahay mudhika
alxamdulilah. no waa waa maaragtay un ilaahay baan leenahay aha
alla doorashada maxay maxay irshad leedahay haye
wakaasoo un dhan dhan- dhan dhankaasaa lagu beri waa tahay aad baad umahadsan tahay shariif aad umahadsan yahay xiyaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
xuseen cali cabdi xagar dheere xuseen cali cabdi xala- xagardheera soo dhowow bakad waa ku salaamayaa boqol toban iyo arurta saaxiib shukran haye
waan fiicanna dhib ma jira aad iyo aad baan u leedannahay ilaahay wuuna beriyey nabad baan kusoo kakacnay iskuullada dugsiyada waa la aaday ma garad haye
jawigu waa degan yahay nabad allah inoo dhaliyaa leenna ma garata aamiin haye qolada ainka waxay leeyihiin dadka biyaha koleriin baa ku badan oo qolo cabaysho ka bilaysaan arkaya ma garad haye
kolley haddee bini aadan baa noo meel kasta waa ka cabanaynaa laakiin koleriinkaas dad badan baa ka cabanaya waa fiicannahay maalinta waa xagar waa xagardheera miya haa xagardheera waa tahay aad baad umahadsan tahay waa tahay xagardheera dadka biyaha u xil saaran waa inay ka yareeyaan koloriinka dadka ay ka qaylinayaan fadlan inkastoo koloriinka laakiin ay muhiim tahay haddana faa'iido ay dadka u tahay eh, si bakteeriyada cudurada qaar ay waxyaala qaar ay ka horsegaan haddana laakiin waa inaysan laga badinin waxaa laga yaabaa in dadka caloosha looga qabto ilan ayaa garanayaan dhibaatada iyo waxyaala ka cala- ay ka cabanayaan soo dhawow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga yuusuf kadongo salaam waa kenzii isjooga dalka etoobiya k z haye
ugandhawe walaal k z magac miya
dugaadeedka waxbarashada waxaa usii dheew taragalay kolsaadan subax mana sanado wariyaasha dhammaan aad baad umahadsan tahay kiizi gabadhaas aad bay umahadsan tahay kiizi waa magaca igu cusub ay ku mahadsan tahay inkastoo laga yaaba inay soo gaabisay Eh, xigaa kale qadka telefoonka soo wanaagsan soo dhowow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaale
waxaan asmaan ku leeyahay yuusuf adin mascaf riyaaq waa etoobiya intaan aad iyo aad riyaaq
ugandhawe walaalkii halkana ku sugnaa jawi aad iyo aad ugu degan yahay Ah, online ugu badan waxay tahay waa dagaalka canfartii soomaalida gobolka sisi laisku wada haysto intaan aad baad umahadsan tahay walaale
maa mudan walaalkii aadan ku salaam shukran allah kala qawoojaan leenahay dadkaas isdagaalaya gabadha ay sheegaysay canfartii soomaalida dhanka etoobiya ee qadka dhegeystaha ugu dambeeya xamdi gurey ayaa maqan doontaan dhegeysta warkii ee sideedii subaxnimo hadduu ee bahraale ka noqdo xigaha qadka telefoonka ugu dambeyn siinaya soo dhow walaal magacaaga walaal soo dhowow soo wanaagsan halo star f waa tahay star f m soo dhow soo wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa waa dhankaasi madheera maneera ka wanasaaka madheera bashbash iyo barwaaqo haye
waagaas waa la fiican wax dhib ma leh aad baad umaqsan tahay saaxiib hadaleynta
bahadala inta gafanahayna muusas oon sugahayna berga yaa
gafanahayna oon sugahayna berga aan sugahayna maxaad sugaysaa muusas موس موس موسس محمد haa haa xasan nuur xasan آه حسن نور اوكي waad mahadsan tahay waata dhegeystayaasha qadka telefoonka dhegeysta lagu dambeeyay ku mahadsan yahay waa nin xamaadaysan oo nin xamaasadaysan oo sugayo musharaxiisa inuu soo galo aad buu mahadsan yahay saaxiib yaal dhegeystayaal waad mahadsantihiin sida quruxda badan oo la socotaan una dhegeysanaysaan star f m codsi gobolka qoybri waa halkaas ayaan kaga baxay wargeysa xubintiisa iyo weli hadalhaynta dhegeystayaasha suxli baan ku dhegeysan ku maqla dhegeysna اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته dhegeystayaal Ee, kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan barnaamijka hogaanka Waa xiliyadan waqtiyadan oo kale aad ka dhegeysataan star f m siin ilaa iyo axad taariikhda saaka waxay ku beeganta lixda bisha lixaad ee juun sanada labada kun laba iyo labaatanka maalin isniin ah arrimaha dhegeystayaal waxaad barnaamijka uga barateen xaaladda guud ee dalka iyadoo barnaamijka intuu habada ku jiraan waxyaalo fara badan aad maqli doontaan dhegeystaan falaqeyn kala duwan oo aad ka maqli doontaan idaacadda star f m dhegeystayaal halka qaybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doona si barnaamijka uga qayb qaataan barnaamijka waxaa soo saaray inuu ah anigoo ah yuusuf bakat dhegeystayaal iyadoo isaaka waxyaalo fara badan aan isla gorfeyn doono isla falanqeyn doono dhegeystayaal la barbardhigi doono ama isku barbardhigi doono madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga azimiyo la umoja raila omolo odinga iyo weliba fariimaha markaasi kala duwan ay guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c u dirayaan toban qodob oo markaasi u duldhigay guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c waa waxaa duldhigay dhegeysta raila omolo odinga waa isla maalintii shalay kadib markii ay guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay markaasi warqadda shahaadiga ama xilka uu kuga tartar- oo xilka uu markaasi ugu sar kaga tartami lahaa ama kugu tartami lahaa ayay siiyeen dhegeystayaal isla sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isagana wuxuu markaasi guddiga fariin u diray urur una reebay hadda maxay tahay waxyaalaha markaasi ay kala duwan ay ka tab- ay kala tabanayaan iyadoo markaasi ay shacbiyadda dadka markaasi doonayaan in ay kala helaan hadda maxaa markaasi guddiga arrimahooda markaasi is- iminkan iskugu lifaaqaya mise iskugu xirayaan waxaala far badan saaka ka ogow dhegaystayaal laakiin marka hore intaan qodobada markaasi faahfaahintooda ah aanan sii gudagelin dhegaystayaal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah oo halkalaas ka ah oo qaqaan hosbital lixdan iyo afar sano lixdan iyo afar sano ayuu jirtay dhegeysta isbitaalka caalamiga ee qaqaan iyo xaruntiisa dhexe ee nairobi dhegeystayaal ay ku taallo isbitaalka dhegeystayaal bukaanjiifka bukaan socodka iminkan markaas uu qaabila sidoo kalena kusii faafaya wadamada kenya uganda tanzania aqaqaan hospital dhegeysan iminkan waxaa ka go-an sidii markaasi bukaanada xaaladaha markaasi xanuunada kala duwan la ildaran si dhibaatada markaasi uga dulqaadi lahaa allah wax dulqaadee waxaa markaas iminkan xarumihiisa kala duwan uu dhigay ilaa iyo afar iyo labaatanka saac waa dhegeysa waa afar iyo labaatanka saac ilaa iyo boqol iyo labaatan dhaqaatiir kuwa specialist doctors loo yaqaano waa dhaqaatiirta eh, takhasuska gooniga leh kuwaasoo markaasi xanuunada kala duwan la tacaalaya sida xanuunka markaasi dumarka ama haweenka ah ee gynecologist-ka loo yaqaano xanuunada markaasi maqaarka xanuunada markaasi kansarka kuwa kaadida kuwa macaanka kuwa dhegeystayaal u baahan qaliinka maskaxda iyo qaliinka guud dhegeystayaal xanuunada markaasi e n t-ga xanuunka markaasi ku dhaco dhegeystayaal ilkaha ama kuwa ilkaha markaasi waxaa sida u taqaanaba iyo xanuun weliba qof markaas bukaanka uu la dhib- la dhibaataysan yahay ay markaasi ay ka go-an tahay in caqaqaan hosbital ee xarumihiisa kala duwan ee markaasi ay kaga daaweyaan qofka bukaanka qofka xanuunka markaas lagu arko waxaa isla kaashanaan isla fariisanayan dhakhaatiir halkaas go-aanka ugu dambeeya kasoo gaarayaan hal dhakhtar ma aha ilaa iyo afar dhakhtar saddex dhakhtar ay isla gaarayaan go-aanka qofka bukaanka markaasi loo qorayo iyadoo markaas looga baaraya shaybaradii ugu dambeysay xanuunada markaasi dhacaanada dhiiga dhegeystayaal iyo weliba agabkii mashiinada qofka lagu gelinayo ama lagu soo saarayo qofka dhegeystayaal xanuunka halkuu ka bukan yahay ama halkuu ka xanuunsan yahay shaybaradii ugu dambeysay dhegeystayaal iyo weliba farmasiyadii ugu dambeysay casriga ah daawooyinka nooc baad ka helaysaan dhegeyste xaafadii isla imikan ayaa lagaaga furay haddii in badan socodaallo fara badan lacaga qarashaad fara badan iyo zaxmad fara badan aad geli jirtay dhegeystayaal iminkan xaafadda islii oo keliya usoo soconaysa waxaana markaasi islii outreach medical center aqaqaan hospital ee markaas iminka kugu keentay wax weliba qofka in badan meelo fara badan uu raadsan jiray california aad ka helaysaa wuxuuna ku dhigan tahay dhegeystayaal k k f c wadada markaasi dheera general wayrungi street dhegeystayaal islii iminkan booqo dhegeystayaal haddii aad sidoo kale u baahan tahay ballan ama doonayso in markaasi bal lagu ballamiyo dhakhtarka xanuunada markaas aad u sheegato sidoo kalena halkaasi waxaad rog wakhtigaasi wakhtiga lagu qabtay adigana aad usii joogto dhakhtarkan uu kugu sugayo lambarkan ayaa la xiriiri kartaa dhegeysan eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarka haddaan kugu celi waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed aan kugu sii dara dhegaystayaal ma la socotaa shirkadda isgaarsiinta ee tel war farxad leh ee markaas iminka kuu keentay adeega xawliga dheer ee foji eetel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji oo aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wax markaas ku siina adeega dhegayso mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo una adeegsan kara dhegaystayaal waxaana markaas qofka shak dabcan in badan uu hamuun u qabo wax badan in markaas uu raadsan jiray iminkan maanta waad ka heli kartaa dhegaystayaal shirkadda isgaarsiinta eetel eetel foji haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka facebook instagram-ka telegramka dhegeystayaal si wacan u qurux badan ayaad markaas uga daawan karta oona la socon kartaa sidoo kale kaama goya mise kaama istaagayo haddaad wax markaasi soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayso isla degdeg ayo wakhtigii markaasi aad rabtay ayuu kugu soo degaya waayo ma baha mid markaas culays ah waxaa markaasi ka haqabtirtay baahida dhibaatada in bar culaysadii markaasi aad qabtay dhegeysan in badan fartaad u qaniini jirtay shirkadda isgaarsiinta eetel dhegeysa maanta ku biri qadka telefoonka casriga eetel teglaanta kugu dhaway shirkadda isgaarsiinta eetel soona qabsa lafta eetel 4 g xasuusna u dhegeysta qofka waxaa laga doonaya in markaas la timid ama lo- uu la imaado kaarka aqoonsiga markuu tegaya dukaamada eetel internetka eetel ee foji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad waxyaalo fara badan aad ka wada- wato qeybta weliba facebooka youtube-ka dhegeystayaal ku halkaas casharo fara badan oo qofku kaga baran karo qeybta cunno karista ay ugu horeyso soo xigta qeybta markaas qurxinta cilaansaarka ah ay xidnaha dhegeystayaal iyo sidoo kale qofka makabka in uu ka baran karo waxaa sidoo kale qofka uu ka baran karaa dhegeysta wax waliba oo asaga markaas uu doonayo uu rajeynayo in markaas in badan wadda uu u maro uu la-aa laga yaaba xitaa mararka qaar qarashaadka inay ku xun yihiin oo meelka wax ka baran lahaa laakiin facebookis ama tele ama wuxuu ka baran karaa dhegeystayaal qaybta youtube-ka telefoonka foji markii hore qad xawaarihiisa aad u sarreeya shirkadda isgaarsiinta ee tele markaas ay doonayso inay kaa qabtirto dhegeystayaal sidoo kale kaaba kuuba sii daran ama ka- iminkan ay kugu soo dirtay in caruurta sidoo kale cashira markaasi ka muraajacaysan karaan cashirada iskuullada layliga looga soo diro ama cashirada markaasi madaariista kuwa dugsida in halkaasi markaasi ziyaado ka heli karaan dhegeyste dhegeysta korbaa si wanaagsan qofka uga faa'iidaysan kara adeega fooji waa markaa uu leeyahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoon smartphone oo hel qadka ugu wanaagsan dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta sa- ee, waa shirkada isgaarsiinta airtel fursadda maanta iska beetirin dhegeystayaal oo maanta la jahanqa dunidan casriyowday idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystaan iminkan dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystaan dhammaantiin waad mahadsantihiin sida qurux banaad u dhegeysanaysaan oo la socotaan star f m barnaamijka ilaa iyo wuxuu sii soconaa dhegeystaan hadduu ee bahraalikan tobanka iyo qadarka soddonka barqanimo hadduu ee bahraali ka noqdo intii hubada ku jira eh, adeegyada qaybta barnaamijka ah dhegeystayaasha fikirkooda aragtidooda markaasi kala dhegeysan doonaan had- ama kala dhegeysan doonaan hadduu ee bahraali ka noqdo halkaas sidoo kale markaas saaka aan ku dabcan aan eegi doono waxaana markaas qodobada kala duwan markaas ay soo gudbinayaan sidoo kalena ay duldhigayaan guddiga doorashooyinka xududaha i e b c madaxweynaha dalka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale xisbiga markaas azmiyo loomoja oo markaas iyaga shalay iyo darada markaas kala qaateen waa raila dabcan iyo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaan ku hormaraynaa dhegeystayaal raila omolo odinga oo markaas tabashooyin u gudbiyey guddiga doorashooyinka xududaha i e b c musharaxa madaxweyne isbahaysiga azmiyo loomoja one kenyan alliance raila omolo odinga oo markaasi shalay guddiga doorashooyinka xududaha i e b c u ansixiyey uu tartamaha hogaanka wadanka ayaa markaasi gudbiyey tabashooyin uu doonayay in markaas wax looga qabto qodobada markaasi raila oo ka kooban ilaa iyo toban ayaa waxaa markaasi ka mid ahaa in guddiga uu faafiyo in markaasi diyaariyo qaab markaas lagu gudbin karo ta- tabashooyinka la xidhiidha tabinta doorashada ee goobaha markaasi codbixinta iyo sidoo kale xarunta dhexe ee tir- tirinta raayil ayaa markaas gudbiyey i e b c oo fulajo bukati weydiiyey xilliga markaas arrintan la wad- ay la wadaagaan saamileyda siyaasadeed raayil ayaa sidoo kale dalbaday in markaas ogaado halka ay marayso diiwaangelinta codbixiyaasha ee isma- ama ismaamul kasta iyadoo weliba deegaanada hoos tagaan musharaxa madaxweynaha ee xisbeysiga azimiyo ayaa sidoo kale guddiga weydiiyey inay markaasi diyaar tahay warbixinta hordhaca ee shirkada markaasi ba- ba- eh, dabcan baaritaanada ku samaysa diiwaan diiwaangelinta codbixiyaasha iyo haddii ay diyaar tahay madaxa markaas maxaa loo ogaaday dabagalka waxa uu dalbaday in markaas guddiga doorashooyinka uu- uu u caddeeyo xilliga markaas warbixintan shaaca laga qaadayo raila ayaa sidoo kale i b c weydiiyey tallaabooyin ay markaasi ku xaqiijiso in xilliga doorashada aysan jirin qaab markaasi dhanka ilaalinta xogaha doorashooyinka iyo weliba tal- waa dabcan ta- tasiilada tasiilaadka iyadoo wal markaasi qodobo kala duwan markaas uu soo bandhigay ee azimiyo la umoja waa markaasi musharaxooda ee raila omolo odinga raila omolo odinga dabcan keli ma ahan iyadoo markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i b c in badan markaasi fartaha ay dadka ku fiiqayaan sidoo kalena shaki markaasi laga qabo iyadoo warbixinta markaasi ugu dambaysa la soo saaray in markaasi kaalinta koowaad ay ka soo gashay marka laga soo tegay guddiga maxkamadaha iyo sidoo kale booliiska waxaa markaas dadka sh- qaar ay sheegayaan inay sidoo kale aysan ku qanacsaneen guddiga doorashooyinka xududaha i b c qaabkii nidaamka waxyaalaha markaas kala duwan doorashooyinka u qabtaan laakiin wafula jabukati uu sheegay in arrimo fara badan ay iminkan markaasi xalkad u heleen sidoo kalena in markaasi goobaha codbixinta ama goobaha kala duwan ee dalka in markaasi qayb ah ay digita ah, qaab markaasi ay ka jirin waa hanaanka markaasi dijitaalka ah ama hanaanka markaasi ay k- qadka internetka ay qaar ay ay laga heli karin waxay markaasi sheegay in nidaam kale ay ku heli karaan sidoo kale sidaas oo ay tahay in satellite-ka qofka ama dadka markaasi codbixiyaasha ay qod- codadkooda markaasi ku dhibin karaan ama kuwa markaasi halkaas ay dadka shaqaalaha ee guddiga doorashooyinka xadudaha i b c in halkaas ay ogmadeen ay kaga shaqayn doonaan ama kala shaqayn doonaan guddiga markaas sheegay in doorashadan ay doonayso in waxyaalo fara badan ay baahiyo fara badan in badan ay su- dadka shacabka soo gudbeen ee markaas wax ka qaban doonto ama sidoo kale ka bedelin doonto haddana weli markaas way taagan tahay caqabadaha ee markaas dhinacyada kala duwan ee doorasho oo dhinaca- dhinacyada kala duwan ay sheeganayaan amase kala tabanayaan sida markaa kasoo togtay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga isla sidoo kale shacabka ayaa haddana waxaa markaas ay durayaan qaabka nidaamka ee sidoo kale wax u wadaan guddiga doorashooyinka aysan ku qanacsaneen horaan ayay ahayd markii guddiga dabcan oo markaas eedan loo jeediyey una jeediyey madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sheegna in ilaa iyo boqol markaas codbixiyaal ah meesha diiwaanka laga saaray inkastoo guddiga markaasu arrintaas iska fogay beeniyana waxaa markaas guddiga markaasi loo sheegay ama madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo uu sheegay guddiga markaas european union in waxyaalo fara badan iminkan ay culayso kasoo ay kaga soo tabanayaan ama ay ka sheeganayaan dhanka asxaabta ama sidoo kale tiimka jabukati guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyadoo taasi haddana ay taagan tahay waxaa sidoo kale soo soo baxeen haddana markaas raila odinga ilaa iyo markaas qodobo toban ah uu markaas duligay guddiga doorashooyinka xududaha i b c kuwaas haddana markaas culays fara badan kusii noqon doonto inkastoo cabashooyinka ay aada usoo dabcan isoo dabatarayaan ee ku da-aadan guddiga doorashooyinka xududaha i b c haddaba dadka shacabka waxay isweydinayaan ama dadka markaas warbaahinta ah aad waxay markaas isku weydinayaan dadka shacabkay leeyihiin dabcan haddii markaas raila odinga ee sidoo kale xubnaha markaas guddiga doorashooyinka iminkan dabcan waa raila omolo odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga ama xisbiga talada haya ee jubilee iminkan ay hal markaasi buundo ama hal dooni isla saaran yihiin maxay tahay markaas caqabadaha sidoo kale waxyaalaha markaas iminkan uu tabanayo uu sheeganayo dabcan halka sida hadalka loo dhigayo waxyaala fara badan micno fara badan ayuu yeelan karaa dabcan haddii madaxweynaha talada haya ee uhuru kenyatta iyo sidoo kale azimiyo la umoja raila omolo odinga iminkan hal doon ay wada saaran yihiin maxay tahay waxlaha markaas iminkan hadallada qaar markaas iminkan iyo weliba dhaliilada qaar uu markaas duldhigayo guddiga doorashooyinka xududaha i e b c maxay markaas u dhimi doontaa dhegaysaa mise mid markaas laisku qancinayo dhinacyada kala duwan musharaxa madaxweynaha sbaysiga zimiyo ayaa sidoo kale guddiga weydiiyey inay diyaar tahay warbixin markaas hordhac ah shirkadaha markaas baaritaanada ku samaysa ee diiwaanka codbixiyaasha iyo haddii ay markaas diyaar tahay maxaad markaas dabcan maxaa looga ogaaday dabagalka ama sida qaabka loogu ogaaday iyadoo markaas guddiga doorashooyinka xududaha i b c iminkan markaas laga codsanayo in albaabada u xirnaadaan qaabka markaas gelitaankeeda loola jeeda dabcan qaabka sistemka nidaamka markaas lagu keediya dad codbixiyaasha markaas malaayiinka qof ah markaas horaan dabcan dhaliilo fara badan loo jeediyey iyadoo markaas iminka laisku dayay in cid waliba markaas sistemka qaab nidaam ah ama qaab markaas aan nidaam ahayn u galaan halkaas oo la doonaya in markaas kuwa dijitaalka ah ama qaabka markaas teknolojiyada ay markaas iska adkeeyaan waa sidii markaas keliya guusha ama sidoo kale nidaamka kala dambeynta keliya lagu heli karo laakiin nidaamyadan waxaa markaas iminkan kenyaankay aada ugu arkaan in markaas waxyeelo fara badan ay qaldan yihiin sidoo kalena dabcan xatooyada dhanka cododka ay markaas meesha ka jiraan kale aysan ahayn guddiga doorashooyinka laakiin cid waliba markaasi kenyaanka shacabka ee markaasi ka dhaadhacsan tahay in markaas wax isdabamarin ay waddanka ka dhacdo xilli weliba doorasho ah dadka arrimaha dhanka siyaasadda ka aad markaas uga falanqeeyo oo markaas mid ka mid ah warbaahinada dalka la hadlay kaga hadlay doorashada arrimaha markaasi kala duwan ay soo jeedinayaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruuto kuwaasoo markaas culalasi iyo sidoo kale madax xanuun fara badan hor leh uu kusii keeni karaa guddiga doorashooyinka xududaha i e b c una muuqata in markaasi waxyaalaha qaar ay soo sheegayaan in cidu markaasi ay gadaaldamo usii afreebanayso ama sidoo kale usii adkaysanayso hanaanka markaas iminka la duldhigay iyo waxyaalaha markaasi ay kala sheeganayaan kuna adkaan doonto in markaasi hadhow markaasi lagu qanacsanaan doonin doorashada markay dhacdo ama sidoo kale lagu qanqanci waayo cid waliba markaasi ay tabasho sheegato ra-isul wasaarihii hore dalka waxaa sidoo kale uu i e b c weydiiyey in markaasi ilaa iyo hadda ay markaasi qaaday tallaabooyin lagu xalinayo duduleelka ama duldulaaliyada markaas sababa in sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii ay maxkamadda ugu sarraysay waddanka supreme court ay laasho natiijada dabca madaxtinimada iyo sababtii markaasi iyo dhaliiladii iyo waxyaelihii markaasi loo soo jeediyey hanaanka markaasi ay iska dufaacday iyo qaabka markaasi iminkan gaashaanka ay iskaga iskaga dabcan gaashaanka markaas iskaga dhigi karto arrimaha markaasi kale ee soo socdo ee ku aadan doorashadan labada kun labiyo labaatanka weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal iyadoo weli markaas uusan lahayo mise uu raadhayo madaxa xisbiga azimiyo loomoja one kenya raila odinga qaabkii toddobada kun toddoba-iyo tobankii dhibaatadii iyo waxyaalihii markaasi maxkamadda ay sheegtay maxaa markaas iska bedelay maxaa sidoo kale u qabsoomay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c maxayna markaasi ka barteen haddaba nidaamka markaasi dowlinimada ama nidaamka markaasi ee madaxtinimada iyo weliba guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c halkay iska soo galaan sida markaasi dastuurka markaasuu dhigayo inay markaasi laba ay ka- ma- ay ka- markaasi kala madax bannaan yihiin laakiin keliya madaxweynaha markaasuu soo xulan karo mise uu soo magacaabi karo shaksi guddiga markaasi loo gu- markaasi loo hordhigi karo ama gu- loo- ama guddiga waa guddiga markaasi eh, baarlamaaniga uu qofka kasoo hormuuqanayo so- iyadoo markaasi su-aalo la weydiinayo sida markaas ujabukaati uu ka soo baxay laakiin waa hay-ad markaasi madax bannaan oo markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c keli ayagay qaban karaan kuna dhawaaqi karaan natiijada ciddii ku guulaysatay iyo ciddii markaasi codbixinta tirada markaas ugu badan heshay laakiin qaabka iminkan hadallada markaas isku ee u soo baxayaan sidoo kale soo daba tarayaan ama sidoo kale u soo baxayaan qaabka markaasi dalil- dhaliilada markaasi kala duwana loo jeedina guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ayaa markaasi haddana walaac kale hor leh keenayaan waa guud waa dabcan cala- waa dabcan qaabka nidaamka iyo hadalhaynta iminkan ay u jeedinayaan waa madaxwaa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruuto iyadoo qodobada markaasi kala duwan madaxweyne ku-xigeenka william ruuto aad maqli doontaan dhegaystayaal laakiin qodobada ayaa waxaa markaasi lagu xusay in markaasi raila iminkan ay ka go-an tahay in nidaamka ay wax ka bedasho sidoo kalena ay markaasi noqoto sistemkeeda ama qaabka natiijada ama qaabka markaasi ay nidaamka sistemkeeda u wado guddiga doorashooyinka ku maarayso in markaasi ay noqoto mid aan la geli karin sidoo kalena aan duldulilada faraha badan iminkan wax ay ka qabato inta la gaarin doorashada guud ee wadanka idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeystayaal xamdi guraya maqli doontaan warkii sagaalka subaxnimo hadduu eebah raalli ka noqda hayga fogaan hayga dheeraan dhegeystayaal arrimo dhowr ayaad maqli doontaan ee ku aadan arrimaha siyaasadda ee iminkan markaasi soo baxayaan sidoo kale soo cusboonaad soo cusboonaadeen muddooyinka u dambeysay ama maalmihii u dambeysay sabtida iyo xaddii waxayna u dhexaysa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa azmiyo lowmoja one kenyan alliance raila omolo odinga dhegeystayaal oo markaas iminkan talabashooyin kala duwan ay markaas u jeedinaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ilaa ay qodobo kala duwan markaas ay soo saareen kuna dhaliilayaan qaar ka mid ah qaarna markaas ay doonayaan in isbeddel xoogan ay la imaadaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c laakiin maxay tahay sababta iminkan qodobadan markaas u duldhigay madax ah, dabcan azmiyo loo mooja iyadoo markaasi garab ay ka helaysa dowladda dhexe ee markaasi madaxweyne uhuru kenyatta uu hogaaminaya dhegaystayaal maxay tahay weliba markaasi cabsada iminkan sidoo kale kusoo biiraysa isagoo markaasi rajada dhanka madax- madaxweynaha uhuru kenyatta garab ka helayo dhanka markaasi raila omolo odinga halka sidoo kalena cabashadiisa sidoo kale iminkan ay soo baxayso ay soo badanayso madaxweyne ku-xigeenka asagana william ruto arrimahaas ayaan dhegeystayaal isla gorfeyn doonaa hadduu eebah raalli ka noqdo hayga fogaan hayga dheeraan in dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin waxaan leenahay subax wanaagsan warkii ayaan wada dhegeysan doonaa kadibna aan isku soo noqon doonaa hadduu eebah raalli ka noqdo dhegeystayaal weli idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin waxaana leenahay subax wanaagsan weliba naga dhegeysanaysaan hana la socotaan dhegeystayaal aad baad umaasantihiin haddaba iyadoo sida aad maqlayseen dhegeysan waxyaalo fara badan ay soo daba ee soo daba ee dabcan isdaba socdaan ee ku aadan dabcan xulafaysiga iyo sidoo kale raayila arrimaha markaas iminkan uu soo jeedinayo ku aadan nidaamka markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ee markaasi ku maareynayso mise ku kala wadayso taasoo iminkan hadalhayn fara badan ee wadanka markaasi ku dhalatay dhegeystayaal
Kwa hivyo mimi jana ilikuwa nipeleke makaratasi kwa Chebukati, nikasema sitaenda huko, acha baba na madha waende.
tukaonana na bwana Chebukati na watu yake ana kwa ana, tukaangalia makaratasi yetu yote, tukasema ni tik tik, hii farasi ingie kwa kiwanja. Sasa tuko uwanjani na tumeona punda vile vile iko kwa kiwanja. Sasa ni mbio ya farasi na punda, sawa sawa.
Safari imeanza kirasmi na ni safari ya miezi miwili peke yake. Tunaomba mshikilie, wamama muelewe, huyu ni mama kama nyinyi. Shida zenu hatutasahau. Wazee muelewe, sisi ndio tunamchunga. Kwa hivyo nikiwa hapo na baba iko hapo, shida zenu hatuwezi sahau.
tafadhali nawaomba kwa sababu ni kura ile yako iko kwa mfuko yako usietupe usietupe pahali inaweza kutuletea shida. Tafadhali patieni Raila Amolo Odinga kura na Martha Karua.
kiongoza na Raila na Karoa, sasa inakuwa Raroa, Raroa, Raroa, Raroa, Raroa ufisadi, Raroa njaa, Raroa ukosefu wa kazi, Raroa ukosefu wa maji, Raroa il- mambo ya elimu.
Baba alikuwa anasema mimi nilikuwa Caleb na yeye alikuwa Joshua. Mlikuwa mkidhani baba ataenda Kanani abaki Kalonzo abaki nyuma. Wangapi anasema tutavuka zizi zote?
oo dabcan waa xulafada markaasi madaxa azmiyo lamoja one kenya alliance maada karwaye sidoo kale kalonzo musyoka oo dhegeysa dhammaan eh, halkan eh, dabcan wakhtigaasi dhegeystayaal eh, shalay kadib markii waraaqda ay qaateen ku wada sugnaan dhankaasi naakuru dhegeystayaal waa sida markaasi eh, sh- oo- codadkooda aad ku maqleyseen iyadoo ay leeyihiin dabcan qodobadii iyo waraaqihii shalay markaan u geynay dabcan ay tig tig ama wixii dhan ay markaas isqaabileen ama sidoo kale ay sheegayaan in ay hanaanka imikan doorashooyinka guddiga i e b c imikan ay walaacsan markaas ay qaarkood sheegayaan ay ka qabaan qaarna aysan ka qabin Ah, sida markaas uu qodobadii ilaa iyo toban qodob uu soo dhigay madaxa xisbiga azimio one kenyan alliance eh, waa dabcan raila omolo odinga gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xududaha wadanka ee i e b c wafuraja bukati uu jawaabay raila odinga ayaa u xaqiijiyey in dhammaan arrimaha uu ka hadlay ay yihiin kuwa uu uu guddiga markaasi la tacaalaya sidaas awgeedna isaga iyo weliba eh, si guud ee kenyaanka aan looga baahnayn inay markaasi ka walwalaan maaraynta doorashada jabukati ayaa xusay in guddi ahaan ay fahansan yihiin halka laga doonayo inay marayaan inay markaas maraan diyaar garowga ama u marayaan diyaar garowga ee ku aadan codaynta bisha sideedaad ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka wuxuu u shaaciyay in sagaalka bisha lixaad ee juun la ti- dabcan la tijaabin doono qalabka elektroniga ah ee markaas loo adeegsanayo soo bandhigidda natiijada doorashada ee deegaanada ilaa iyo xarunta dhexe dhegeysel ee bomas waana maanta ayay markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i e b c tijaabinta u bilaaban doontaa iyadoo markaasi ku maareen doonaan tijaabada iyo qaabka markaasi fogfog ee tuulooyinka satellite-ka adeeg- adeegyada markaasi loogu adeegsan doono si baahida iyo weliba arrimaha markaasi eedeynta ee kala duwan ee gu- guddiga ay dareemayaan ay iskaga fogeeyaan gudoomiyaha i e b c ayaa musharaxa madaxweyneha madaxweyne kasta oo taabashooyin qaba ku booriyey inay guddiga la wadaagaan oo ayna markaasi kusoo bandhigin keliya isku soo baxyada siyaasadeed dhanka kale raila odinga ku-xigeenkiisa maada karway iyo xulfadooda siyaasadeed ayaa markaas isku soo baxdeed ku qabtay ismaamulka naakuru soo u rajeeyey ama rajo wanaagsan ka muujiyey inay markaas ku guuleysan doonaan tartanka madaxtinimada iyadoo weli taasi ay rajada ay qabtaan haddana ay markaas walaacooda ay daba socoto arrintii shalay ay markaas guddiga doorashooyinka xudaha i e b c ay duldhigeen waxaana markaas tabanayaan qarimo dhowr ah oo in badan markaasi waxyaalo fara badan aysan ka qaban guddiga doorashooyinka inkastoo laakiin shalay uu asaga xaqiijiyay wafula jabukati sheegana waa guddiga doorashooyinka xududaha i b c na sheegeenna inay iminka nidaamyo fara badan waxyaalo fara badan ay guddiga iminkan qabteen sidoo kalena dadka shacabka ay la wadaagi doonaan warbixinada iyo hanaanka markaasi codaynta iyo waxyaalaha markaas iminka looga baahan dadka shacabka warbixin markaasi miisaani afrika ay soo saartay sanadkan eh, dabcan waa bisha aynu soo dhaafnay ee labada kun waa dabcan bisha aynu soo dhaafnay ee may bisha shanaad waxay markaasi sheegeen dadka walaacooda ugu badan ay markaasi kala duwan ay qabaan inay ka mid tahay guddiga doorashooyinka xududaha i b c maxkamadda ugu sare ama maxkamadaha iyo sidoo kale gu- dabcan qeybta markaasi booliiska kuwaasoo sheegeen in markaasi kalsooni buuxda aysan siinaynin ama sidoo kale aysan ku qabin maxkamadda ay- waa dabcan waa guddiga doorashooyinka xuda- xududaha i b c ayaa muddooyinka u dambeysay markaasi wajahaysay eedeemo iyo dhal- dhaleeceyn fara badan ee ku aadan habka iyo qaabka markaasi u maareyso doorashooyinka taasi keentay in ciddi weliba markaasi ay walwal ka qabto kasoo bilowtay madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo afartii bishan eh, isagana waraaqihiisa halkaasi ku gud- gudbiyey kadibna loo ogolaaday inuu markaasi xilka ugu sare madaxtinimada waa markii maraaqihiisa jamcan jaamacadaha iyo warqadihiisa shahaadiga iyo warqadihiisa waxbarashada iyo nidaamkiisa laga aqbalay guddiga doorashooyinka ay ka aqbaleen haddaba iyadoo taasi muranka faraha badan ay taagan tahay guddiga markaasi farta lagu gilgilayo weli ama lagu ruuxayo ayaa mar- ama farta lagu fiiqayo isla shalay ayaa haddana markaasi culays kale haddana lasii duldhigay sii duldhigtay azimio lamoja one kenya ee mar- azimio waa dabcan raila omolo odinga haddaba waxaa markaas isweydiin badan ama isweydinaya dadka shacabka ay leeyihiin had- xide- xitaa haddii markaas raila omolo odinga imikan uu la saftay ama sidoo kale isku xulafo ay yihiin madaxweyne uhuru kenyatta sidoo kalena ay isla tacaalayaan ama sidoo kale hal doon ay isla saaran yihiin maxay tahay cab- dabcan cabsida iyo cabashada markaas uu weli ka qabo guddiga doorashooyinka xududaha i b c sidoo kale haddii markaas shacbiyad ay da- dabcan dadka labada dhinac ay kala wataan waa raila iyo sidoo kale eh, william ruto maxay haddana walaac markaas uga qabaan guddiga doorashooyinka aysan ugu kalsooneen nidaamyada iyo waxyaalaha markaas guddiga ay iminkan ranranayaan mise ay socdaan ama sidoo kale ay ku doonayaan inay kusoo gunaanudaan inta la gaaro guddiga do- in- inta la gaaro waqtiga doorashada ilaa iminkan waxay markaas astaysay guddiga doorashooyinka xudaha i b c waqtiga ka harsan toddobaad waa lixdan iyo afar maalmood oo keliya in markaas dadka shacabka ay u dareeraan goobaha codbixinta haddaba william ruto oo asaga markaas arrimahaasi ka hadlaya ayaa asagana arrimihiisa siyaasadeed kaga hadlay kuna sheegay in markaas imikan guddiga doorashooda iyo xududaha i b c horaana dhaliilo fara badan u jeediyey kuna sheegay in markaas hal milyan codbixiyaal ah markaas qaamka nidaamka ah ee sistemka guddiga doorashooyinka laga saaray kuwaasoo ku sheegay inay badinkooda ama aad ay asaga u taageera yihiin ama taageero xoogan ay u yihiin taasoo walaac fara badan ku keentay arrimaha guddiga inkastoo laakiin guddiga doorashooyinka arrimahaasu iska beeniyey tutaweka mambo ingine kando tutaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana as a matter of priority kwa sababu wao ambao hawana kazi ndio wako katika bottom hakuna bottom ingine kuzidi hapo sijui kama tumekubaliana Tuna, wale majamaa ati wataendelea kukopa pesa ati wataendelea kwa mambo ya brick and mortar ati wataendelea kuweka pesa kwa capital intensive projects sisi tunawaambia hawa majamaa, hatuwezi kukubali nchi yetu iendelee kukopa. Tutabadilisha model na tutaweka investment badala ya mikopo, na tutaweka pesa sio kwa brick and mortar, tutaweka pesa kwa wananchi na kwa ideas, na hatutaweka pesa kwa capital intensive projects, tutaweka pesa kwa labor intensive projects ili vijana hawa wapate ajira na kila mwananchi aweke pesa kwa mfuko. Lang'ata, tunaelewana jameni? Lang'ata, tunaelewana? Tutatembea pamoja. Na jambo la mwisho nataka niwahakikishie ya kwamba sisi tutaweka pesa mahali ambapo itapunguza gharama ya maisha. Hakuna dawa ya njaa. Dawa ya njaa ni kuzalisha chakula, na hakuna vile ya kuzalisha chakula ni kumwezesha mkulima. Tutapunguza gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbole, m- mbolea na tuhakikisha kwamba wakulima wanatuzalishia chakula. Tuondoe brokers, tuondoe makatel, chakula ifike mjini ikiwa bei nafuu, kila Mkenya aweze kununua chakula na aweze kulisha familia yake. Tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa jameni? Ati mmesikia ati hata juzi walienda ati kudanganya Kalonzo, ati kazi yao ya kwanza ni kutumia bilioni hamsini kubadilisha katiba, ati ndio Kalonzo apate cheo. Mimi nawaambia watu wa Kuzimia, please, kwani nyinyi hamujui vijana mamilioni hawana ajira? Wale majamaa wa Kuzimia ati wanataka kuendelea ati kukopa pesa, ati wanataka kuendelea na capital intensive projects ambayo inafaidi watu wachache.
waa tahay dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayuu ahaa dhegeys dhegeystayaal arrimihiisa ololaha dhanka siyaasadda qeybaha kala duwan danka markaasi kenya kaga hadlaya lacagaha iyo weliba qorshaha markaasi doonaya imikan ee markaasi uu kaga caawiyo dadka eh, waa waqtiga markaa haddii lasoo doorto dhegeysta lacaga fara badan uu doonayo inuu u qoondeeyo taasi waa arrimaha uu asaga imikan uu doonayo inuu kaga dhidhiyo laakiin iyadoo saa ay tahay haddana goobaha fagaaraha markay tegaan haddana noocyo kale ama qaab kale ay haddana markaas dadka shacabka ula hadlayaan haddana waxaa markaas iminka soo baxaysaa maxay tahay waxyaalaha markaas ay kaga tabanayaan guddiga doorashooyinka xududaha i b c maxay sidoo kale kalsoonisan ugu qabin haddaba iyadoo madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto arrintan uu la soo sheegay guddiga doorashooyinka xududaha i b c tan iyo markii dowlad wadaajinta imaatay labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii haddana muxuu markaasi walbal iyo shaki uga qabaa guddiga doorashooyinka xududaha i b c isagoo markaasi xooga ogaal u ah sidoo kalena nidaamka haddii ay wax tahay waxa badan ka og sidoo kale madaxa xisbiga azimio la umoja one kenyan alliance waa ninka markaas lagu magacaabo waa ninka markaas lagu magacaabo az- eh, dabcan waa ra'ila omolo odinga asagana sidoo kale iminkan maxay tahay cabsida faraha badan oo guddiga doorashooyinka xududaha uu ka qabo sidoo kalena uu u duldhigay toban qodob oo markaasi si deg deg ah wax markaas uga qabtaan oo ugana jawaabaan maxaa keenaya isagoo markaas iminkan dowladda xulufaysi aad ah ula qabo sidoo kalena aad markaas ay dowladda iskaga agdhow yihiin sida madaxweynaha talada haya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale xisbul xaakimka iminkan talada hayo xubnahooda markaasi kala duwan taabacsan taageersan madaxweyne uhuru kenyatta la safan raila omolo odinga isla sidoo kale madaxweyne ku-xigeen ka dhigtay qof ka soo jeeda bartamaha dalka mada karua shalay u dambeysay isla joogeen naakuru halkaas isku soo baxi cugan ee siyaasadda ay ka samaysteen dhegeystayaal haddana maxay tahay kala fogaanshuhu kala shakiga faraha badan ay ka qabaan guddiga doorashooyinka xududaha i b c mise weli iskuma kalsoono xitaa si dhow markaasi dowladda dabcan dowladda qaabka kala duwan ay iskuga agdhow yihiin mise weli waxaa markaasi doonayaan in hilfaha la iskugu qaado maxay tahay sababta cid waliba ay ugu aaminsan tahay in laisdhacayo waa tan arrinta markaasi cid waliba isweydiinayso dadka shacabka waxay aaminsan yihiin in markaas lasdhacayo wax isdabamarin xoogan ay dhacayso guddiga doorashooyinka ay marka qayb ama hurmud ay ka tahay iyadoo markaas arrimahaas inay iska fogeysay ay sheegtay in nidaamka sida caadiga ah markaas guddiga doorashooyinka u qaban doontaa maantan ugu horeyso ay tijaabin doonto nidaamka markaas ugu horeyso qeybaha markaasi fogfog qeybaha markaasi aan networka lahayn qeybaha markaasi aan digitaalka ahayn kuwaasoo sheegay in satellite ahaan lagu gaarsiin doono cid markaas lagu ogaan karo in markaasi sida ugu dhaqsiya bar xarunta dhexe ee bomas ay markaas codbixinta ay kusoo gaari doonto halkaas shaashadaha si toos ah logala socon karo dhegeystayaal qodobadaasi ayaan dhegeysala isla gorfaynayna iskalaha dabcan isdhegeystayaasha qeybaha dambana fursad aan usiina goorri waan usiinaa dhegeysta laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta airtel airtel iminka war farxad leh waxay u haysaa dhegeystayaal waxay markaas ku keentay adeegyada xowliga dheer ee four g airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada four g oo aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu markaas kusiina adeega dhegeyso mid fidada si wanaagsan qofku isticmaali karo haddaad markaas muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka facebook instagram-ka telegramka ma ah mid markaasi kaa go mise kaa istaagaya haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo maba ah mid markaas culays ah dhegeysi maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee telteglaanta kugu dhawa ee telsoona qabsan lafta ee telefoji xasna waxaa markaasi lagaa doonaya in la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada airtel oo si dhow sidoo kale qofka uu kala socon karo asagoo markaas dunidan casriyooday uu kala jahan qaadi karo qofka internetka ee telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya in ama qofka ka caawinaya in waxyaalo fara badan qofka uu ka daawado weliba qaybta markaas youtube-ka uuna ka baran kara xirfado kala duwan oo qofka sida cuno karista sidoo kale cilaansaarka isqurxinta waxbarashada markaasi jaamacadaha kolejyada oo laga yaaba ardayda ama ardayda inaysan hasin telefoon casri ah ama qadka markaas aad ugu xun yahay oo waxbarashadooda meelo kala duwan ay u aadaan ama sidoo kale aysan xitaa haysanin in miraha baaritaanada cashirada markaas looga baran aysan ka baarin ama research waxaa loo yaqaana dhegeystayaal isla sidoo kale waxaa markaasi lagaa doonayaa in caruurta waxyaala fara badan ay kaga faa'iideysan karaan waqshiyada cashirada layliga ama cashirada markaas homework loo soo dhiba kuwa madaariista kuwa dugsiga iyo sidoo kale cashirada iskuullada in sidoo kale wax badan ay kaga sii muraajaceysan karaan mase wax badan ay kaga sii faa'iideysan karaan dhegeystayaal kaagaba sii daran in qofka xitaa muxaadaro qaybta youtube-ka ka dhegeysan karo wax waliba oo asaga markaas nafsadiisa ay anfacayso ku intifacaadi karo dhegeystayaal inuu ka heli karo qaybta facebooka qaybta sidoo kale dhegeystayaal youtube-ka dhegeystayaal ee shirkadda isgaarsiinta iminkana kaa qabtirtay kaa baahirtirtay dhegeystayaal waana qeybta markaasi shirkadda isgaarsiinta airtele four g waxaa markaas iminka kuleena dhegeystayaal maanta ka faa'iidaysa fursadan telefoonka soo qabso sidoo kalena four g soo qabsan leen dabcan leenkeeda mise lafteeda dhegeystayaal dhegeyste warmaa si wanaagsan uga faa'iidaysanaysaa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone oo hilqadka ugu wanaagsan telefoonka isgaarsiinta airtele dhegeystayaal oo dunida markaasi casriyooday la jahanqaad maanta ayaan sir kuu xaday kuu sheegayaa haddaba soo qaado dhegeystayaal airtel aan kuugu sii dara dhegeystayaasha intaan qaadka telefoonada siinin dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber waa eber toddoba waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waxaan leeyahay suwax wanaagsan iyadoo goorrow si toosa qaadka telefoonada dhegeystayaasha ugu furi doono si fikirkooda aragtidooda dhammaan ay uga wada dhiibtaan dhegeystayaal qodobka saaka markaasi miiska saaran ee ku aadan guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyo sidoo kale raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo asaga in muddo markaasi arrintan xoog ogaal u ah sidoo kale si dhow la socda qaabka nidaamka markaasi guddiga doorashooyinka iyo adeegsadaan isadoo markaas iminkan calaacal iyo sidoo kale iminkan qayli ka wado sidoo kale uusan ku qanacsaneen halkaas sidoo kale ninka sidoo kale aadka dowladda iminkan ay xiriir huwa xoogan isla leeyihiin ama sidoo kale iskaga dhow yihiin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa azimio one kenyan alliance raila omolo odinga isagana daba toban qodob ayuu markaasi guddiga doorashooyinka xudaha i b c u duldhigay isagoo sidoo kale ka ra- sidoo kale markaasi ka ka doonayo inay soo bandhigaan sababta iyo waxaa leeyahay markaasi guddiga do- dabcan guddiga doorashooyinka xudaha i b c loo laalay natiijadii markaasi ku dhawaaqday maxkamadda ugu sare dalka ee labada kun toddoba iyo tobankii maxay ka barteen cashir ah maxaa iminkan ee markaas u hirgelay oo ayadana markaas ay ka barteen haddaba taas ayuu sidoo kale raila daba socdaa uu daba taagan yahay tobankaasi qodob ayuu ilaa iyo toban qodob ayuu duldhigay guddiga doorashooyinka isagoo markaasi rajo xoogan dadka sidoo kale ay lahaayeen ay leeyihiin in markaasuu ka qabo maybasan ahayn qaar waxay leeyihiin maybasan ahayn in xitaa markaasuu ka hadlo raila arrimaha guddiga doorashooyinka isagoo markaasi aada iskugu hadleynayo iskuna xisaabtamaya dowladda dhexe ee madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu hogaaminayo haddaba ayada saa ay tahay weli waxaa markaas dhammaan dhinacyada kala duwan shaki ay ka qabaan oo cid weli markaas iskuma hadlaynayso nidaamka iyo waxyaalaha markaas dowlada- dowladnimada ay kula socoto dhegeystayaal ee weliba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xududaha i e b c haddaba sidee nidaamkaas iminkan iyo waxyaalaha markaas ay kala tabanayaan maxaa shaki keenaya dhegeystayaal maxaana dhalinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha tooska iminka doona barnaamijkan ka qayb qaataan dhegeystayaal laakiin marka hore aan kuusoo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal world class aqaqaan hospital isbaalka markaasi iminkan dhexe xaruntiisa ku taala puntland bukaanjiif bukaan socod ayuu iminkan qaabila dhegeysta xaruntiisa dhexe waxaa sidoo kale kenya iyo uganda iminkan uu ku sifidaya ilaa iyo tanzania aqaqaan iminkan waxaa ka go-an dhegeysa sidii bukaanada doorkiisa ama kaalintiisa isbitaalka uga qaadan lahaa sidii bukaanada daaweyn casri ah iyo weliba caafimaad heer sare ah markaas u siin lahaa caafimaadka rabbiga bixiye waxaa markaas iminkan isbitaalku leeyahay ilaa iyo boqol iyo labaatan oo ah, markaasi waa specials doctors kuwa loo yaqaano dhakhaatiirta takhasuska goonida leh in markaas iminkan uu ku soo kordhiyey afar iyo labaatanka saac markaasi ay ku sugan yihiin dhegeystayaal isbitaalka waxaa markaasuu leeyahay iminka kaalinta doorka markaasi doonaya inay kaga ciyaaraan waana kaalinta markaasi iminkan ka go-an sida markaasi ay ka- dhakhaatiirta xanuunada markaasi kala duwan ee qofka bukaanka isbitaalka markii la keeno si deg deg ay u helaan dhakhaatiirta specialist ama dhakhaatiirta takhasuska goonida leh dhegeystayaal sida xan- duma- sida xanuunada markaasi gynecologist ama haweenka dumarka ku dhaco sidoo kale waxaa ka mid ah kansarka kaadida waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal macaanka waxaa kaloo ka mid ah dhegeystayaal dhanka dadka markaas la dhibaateysan xanuunada markaasi maqaarka waxaa sidoo kale ka mid ah dadka ilkaha xanuunada markaas e n t da ama e n t dhegeystayaal xanuun weliba qof weliba haya dhegeystayaal waxaa markaasi leeyahay halkaasi waxaa kugu diyaar ah dhakhaatiirta afar iyo labaatan saac halkaasi kugu sugan kuwaasoo gaaraya tiradooda boqol iyo labaatan afar iyo labaatanka saac qofka ku sugan waxaana markaas ay leedahay ee dabcan qaqaan hosbital in dhakhaatiirta isla kaashan doonaan iyadoo markaas loo marayo loo adeegsanayo shaybaradii ugu dambeysay casriga ah iyo sidoo kale mashiinadii qofka lagu ogaana xanuunada halka ka hayaan iyo halka sidoo kale u li- la dhibaataysan yahay qofka bukaanka waxaana markaas guddiga ama sidoo kale dhakhaatiirta isla ogaan doonaan halka laga hayo qofka iyo sidoo kale waxa markaas ku haboon sida hadday tahay daawo iyo hadday tahay markaas qaliin iyo waxa markaas munaasabka qofka ay kula talin karaan dhegeystayaal xaafadda isla iminka lagaaga furo haddii lacaga fara badan qarashaad fara badan iyo socdaal fara badan iyo sidoo kale jaam iyo waxyaala fara badan ay kaa bixi jireen iminkan xaafadda isli ayaa booqanaysa oo keliya islii outreach medical center islii ayaad ka helaysaa dhegeystayaal dabaqa koowaad ee california center k f c ayuu ku dhegan yahay waddada dheer ee markaasi xerasa janaroweeruunka dhegeystayaal haddaba ma haddii aad u baahan tahay inaad markaasi ballan aad samaysato maantaba waad ballansan kartaa dhakhtarkaad doonayso iyo xanuunkaada inaad markaasi aad kala kaashato eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed lambarkan kugu celina waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkaasi kala xiriir karta aqaar hospital haddii aad doonayso inaad markaasi wax aad ka weydiiso xanuunkaada ama sidoo kale aad doonayso inaad ballansato dhakhtarka iyo aqaqaan hospital dhegeystayaal iminkan toos qadadka telefoonada dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan qadadka telefoonka u hore barnaamijka markaas inoo dahfaraya soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga ومحمد وقارس جوه maxamed maxaan kugu daraa
maxamed xuseen maxamed xuseen soo dhowow saaxib waan dhowya walaalo mhm barnaamijka haddaan u gudagalo aad iyo aad horta nimankan waa niman maaragtay caan oo aad maaragtay hadaladooda annaga aad baa oon la- oon la soconaa haye laakiin ninka hadda waxtar wadanka u leh sidaan hadda arkayno waa william waxtar kama hadlayno waxtar kama hadlayna saaxib Maxa- maxamed haddaa barnaamijka la socotay waxaan ka hadlaynaa waan la socon dabcan waan waxaan ka hadlaynaa sababta iminkan kalsooni darrada ay uga qabaan guddiga doorashooyinka maxay tahay maxay tahay iminkan calala- cal- dabcan calaacalada iyo waxyaalaha markaasi kalsooni darrada ay u soo saarayaan maxay tahay maxay u- arrintan iminkan usoo bandhigayaan
ha nacam marka waxaa weeyaan waxyaalahaas horta waxaa jirtaa cabsi maaragtay ay iska qabaan labada dhinacba maxaa yeelay waa ogtahay doorashooyinkii hore oo hadda lasoo dhaafay dulduleele wax baa la sheegaya oo wax baa maaragtay laxadan baa weligeedba la dhahayay haddana waxaa waay nin walbaba ma artay sidii hadda egan maadaama egan xaashimahooda nin walba gacanta laga saaray Mhm.
oo hadda wax u dhilaaban egan aan jirin oo doorashadii oo maarata dadweynihii oo waktigoodan hadda uu soo dhigay oo loo bilood keli ka dhiman tahay nin walba cabsi baa ku jirtaa oo nin walba wuxuu rabaa ninkii maarata horaan maarata wax wax maarata soo u yar u yar dudulala oo oo shakisanaa oo doorashooyinkii hore wax ka tabanaa yaa la arkaa in sidii hadda raila u kolato wuxuu hadda iska dhaadhicinahaa sidii beri hore maarata haddana maxkamadda loo gudbiyo wax saasuu maarata shakigaasuu qabaa marka ninkan hadda arkayso william ruto eh, taageeradiisa sidaan hadda arkayno waa nin maaragtay aad taageero u wato waa nin hadalkiisa maaragtay dadweynaha siduu wax ugu qaban lahaa botanka maaragtay hoos inuu kasoo dhiso dadweynaha inta badan iminkan uraha ma aha iminkan yaa u dhow Eh, markaad fiiriso maxamed xuseen dhanka eh, siyaasadda madaxweynaha uhuru kenyatta raila aad buu ugu dhow yahay sidoo kalena eh, madaxweyne ku-xigeenka wax yar oo markaasi mugdi ee soo kala dhexgalay oo aad iskuma wanaagsano marka maxay tahay raila isagoo aad iskugu hadlayn iskugu hadlaynayo eh, madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba een, arin- nidaamkiisa guud een, qaabka ay wax u wadaan haddana maxaa shaki uu u gelinaya oo muxuusan ugu kalsooneen waxyaalaha horaan buu u sheegay in dowladda qaarkiisa weliba asxaabtiisa dhanka siyaasadda kuwa asaga xulafala ah inay sheegeen in systemka iminkan ay fahamsan yihiin
Eh, waxa weeyaan walaal waa og tahay doorashadii hadda u dambeysay tusaale haddaan usoo qaadano tii hadda u dambeysay waxa waye ninkan wuxuu ahaa nin siyaasi weyn oo ma- madaxweyne ku-xigeen ayuu ahaa marka waxyaalahan ayto oo asaga naftiisa beriga iyadeeda u dhacay waxyaala oo maarata shaki ah meesha oga jira oo haddana aan imaan karin oo hadda madaxweynihii maarata inuu hadda la jiro rayla oo maarata uu taageero ku haysto welwelkaas uu iska qabaa laakiin hadda doorashada sida hadda arkayno si doorashada xor iyo xalaadna ku dhacayso yaan arkaynaa oo Aad- maarata oo si dacaday ku dhacdo aad baad mahadsantaa shukran maxamed xuseen dhanka gaarso iga sabce dhegeystaasi ku mahadsan yahay xegaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu haye
waa maxamed oo jooga gaarisa maxamed maxaan kugu dara adigana
maxamed ibraahim maxamed ibraahim soo dhowow
Ah, aniga waxaan leeyahay Mhm.
macnaha barnaamijka waa la socda waxaan leeyahay kalsooni darrada waxa keenaya oo xisbiga ku keenaya Mhm.
madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay waxaa waaya xogaa wuxuu arkay in la gacan bidixinayo haye
saasuu dareemay marka hore u bilaabo Aha.
marka taasaa keenaysa uu ka kalsooneyn iyo doorashooyinka hore u dhaco xogaa muran aan kuwii aan soo dhaafnaa ka dhici jiray haye
saasaan leeyahay midda kale waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Ah, guddiga ah, s- intaa waxba ii weydiinin Eh, raila asagana wuxuu eh, dabcan muxuu eh, qodobo ilaa iyo toban buu duldhigay eh, guddiga doorashooyinka xudaha i b c oo weliba kuwaasoo walaac fara badan uu ku keenayo weliba wuxuu daba taagan yahay uu haysta labada kun toddoba iyo tobankii maxaa ka barateen buu leeyahay ay sababtii ay guddiga eh, dabcan eh, maxkamadda ugu sare u laashay ma- mala socotaan sababta wa- Na- natiijada doorashadii haa
Ah, waayo waxaa waaye ay- labada ninba waxaa waaye ma kala liitaan marka waxaa waaye mid midka kale ma ma- maaragtay waxaa ku jirta kalsooni darro maxay tahay galsooni darrada markaas eh, ayaga hadda loo loo jeedinayo i b c iskaga difaaci kartaa marka
i b c waxaa inay sheegto inay maaragtay eh, iska difaac ay u sheegto inay maaragtay si cadaaladu qabanayso ma u furan wax kale u furan ma leh ay qanciso haye waxaa marka idaacadda halkaan ka dhegaysano gaarisa mhm maalmahan shucaaca waxaa ku jira codsi baa go-ay si netwagalaan macnaha ma- si fiican uma maqlan ilaa hadda
ilaa saasaan ka maanta saako waa yara fiican tahay laakiin maalmahan saan ahayn ilaa saddex jeer halkee ka ka sugan tahay gaarisa
gaarisa brofes waa tahay wax waa laga qabanaya saaxib daqiiqadaa soo socda wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi maxamed ibraahim dhanka gaariso iga soobay laba dhegeysi kasoo horreeyay maxamed xuseen asagana gaariso iga soobay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow Asalaamaaleykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Dadka Allah waa ku salaame.
waa kaa qaada walaal magacaaga Waa Axmed waxaa gareer jooga.
axmed maxaan kugu daraa Axmed xasan.
axmed xasan soo dhowow Ee, haddaan u guda galo.
Aha.
aniga maxaan leeyahay maaragtay nimanka labada ninba maaragtay doorashadan kuma kalsoono haye
kuna iminkan i b c bu dusha ayuu oga tuuray dhaliil
waa tahay waxaan ka xumahay axmed xasan qadka telefoonka kaga waa dabcan waxaan filayaa inuu iisoo noqon doono xigaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu hallo star f m waa cabdiqaadir qorna gaari saaxib cabdiqaadir qoorana soo dhowo Eh, waan dhow saaxib aniga waxaan u arkaa raila iyo ruto labada horta raila horta asaga qolof mootu tuuraya waxba kama jiro wuxuu sheegaya balance buu samaynaya haye Eh, laakiin ruto waa ninkay arrinta ku socoto haye maxaa ula jeedaa rodda ku socotaa runto waxay ugu socotaa sababto eh, eedan hadda uu soo jeediyey waa wuxuu horaan eh, dalto horaan tuhun la tuhunsanaa jirtay inay wax dhaceen haye marka godashi buu yaqaanaa haye raggina hadda waa joy misher oo kaleeto waa ku maalin hore dhema shalay maan noqon u dheh wasiir weligay mase wasiir maahan twenty thirteen ilaa haddadanba yaa dhahaya waa midkan eh, information minister Eh, joy mshiro aa wuxuu annaga marka ayaga dhankooda aan jirnaba wuxuu dhe waa la kaambeen garan jirna waana la soconne sax
marka wuxuu dhe ma haddaan noqon u dhe wasiira aniga matiyaangi haye marka waxaa waay wax uu dareensan yahay wuxuuna og yahay marka ba- Ru- raila tiisa waxaa waaye uu balance uu samaynaya si eed waaye meesha loo wada dhaho hal dhinac bes ayan u noqonin ha sax anigaas aaminsan aan kusalaama saaxiib shukran qorane aad u mahadsan yahay saaxiibkaasi fikirkiisa aragtidiisa iyo halku wax ka fiiriyey aad ugu- aad ayuu ugu mahadsan yahay asagana cid waliba waa siyaasadda waa qof waliba sida ayada u fahantay iyo sidoo kale sidii ee wax oo markaas oo qofka uga baxaya siyaasad markii lagu leeyahay qofka meesha uu keliya duleelku ka fiirinayo meeshii wax uu ka arkaya keliya toos ma aha laakiin waa inuu markaas wareegsi fara badan uu soo mariya sidaada dhegeysi ugu dambe cabdiqaadir qoonane uu ku mahadsan yahay wuxuu leeyahay dhaliilsha uu jeediyey ruto waxaa asagana markaas uu la dhig- ula bardhigayaa midda uu asaga markaas jeedinayo Een, waa dabcan azimiyo loomoja raila omolo odinga si markaasi ay dhaliilo fara badan loogu jeedo guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c aad ayuu mahadsan yahay qorane waa siduu asaga fikirkiisa dhegeystaas uu sheegay xigaha qale qadka telefoonkan siina walaal soo dhowow halo star f m waan ku salaamaya walaal codkaada u hooseeya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam haye walaal codkaada kura qaad mise waan kaa gudbaa
ما أعطيك ورقة مقابل إبراهيم أوجه جالسة magaca
إبراهيم أوجه جالسة I- جالسة ibraahim maxaan kugu daraa
إبراهيم عالم ibraahim cali haye soo dhowow
أركا أنا أرسلت هاي لسه aha
إنت قلت هذا قايلين هاي أما قايل هذا و قايل حاجة صورة mhm
يعني waxaan wuxuu ka sitii asagii madaxweynaha soo mareen dowladnimo ninkan eega dowladnimaha wax la isudin jiray lakas haye cid waliba gambar gacan baa laiskugu fadhiyaa
haa haye
daasagin kiibuu ka cabsanayo khiyaab in lagu soo beliyo hadda mucaarad buu noqdo dowladnimo looga daaya sax
inuu isudin jiro khiyaab hadda in raila iyo uhuru ay ku sugaan adiga eh, ibraahim cali ma aaminsan tahay in lais dhaco oo kuuraha is- wax isdamar ee jirta ma aaminsan tahay
ma aaminsan tahay haa kuuraha waa aaminsan waa waa wax baadaba shaqeeya wax buu- kuuro daacad ka dhacmala xoog dadka qaar xoog ay ka qaataan waa lis dhaca laakiin qaabkee laisku dhaca ma garanaysa adiga weli maaragtay meel laisku dhacayo oo wax lagu sameynayo
wax hadda ani indhahii aan ku arki mala laakiin faahfaahda markaan fiiriyo meelaha qaar Aha.
raila aa lisku dhaca
marka waa aaminsan tahay marka kenyan kale la mid tahay oo qabaan in lais dhaco
Haa.
aad baad umahadsan tahay cali uu mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonkaasina walaal soo dhowo magacaaga
dhobkadow waa axmed oo soo laabne axmed eh, xasan miya hagadheera haa soo dhowo walaal haye
ni horta guddiga i b c raila uu la hadle haye
ninka ruutuna carada muxuu marinayaa in maaragtay in la xasuuqi doono haye oo i b c ay adeejisan doonto maaragtay si farsamo leh haye
maxaa yeelay dowladdana sideeda banaanba waxaa weeye eh, nin kasta siduu dowladda yuhma maaragtay ma i b c na oo la shaqeyne haye marka ra- ruutu marka calaacalkiisa laakiin maalmahan laakiin guddiga somo aha xor- xor xor bay u leeyihiin waana dad madax bannaan Een, cid soo markaas soo faragelin karta ma lahan xitaa madaxweyne ma soo faragelin karo marka maxay tahay sababta laiskugu qabanayo dowladda iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c
maya horta i b c nafteeda dowladda kama marno sax
een maxaa la yidhi idaha eh, idaha indhahooda waa riya haye i b c indhaheeda maxaa weye waa dowladda sax ha madax banaanaato waa ognaa taas haye marka meel kastaaba oo dowladda maaragtay oo fadhka ku jirta in nafta maaragtay fadhka bay ugu kula jiri Mhm.
marka ninka Raila marka meesha maxaa u aragna maartay inuu isku weyrixinayo maartay IBC uu leeyahay maartay waxba ma qabanaysan dhaliilahan uu ku turtuuriyo maaragtay maalintii taariikh sagaal bisha markay doorashada dhici mid inay u noqon doonto maaragtay mid xor oo xalaale maaragtay uu dhihi doono hadhow aniga i b c waa canaantay oo maxaan dhahay si xor ha u dhacdo doorashadaas een, marka waa gaashaan marka waa gaashaan baa leedahay gaashaan buu usii dhiganayaa aada iyo aad marka ninka ruto buu iska qancinaya marka aad baad umahadsan tahay axmed xasan saaxib ku salaam saaxib shukran dhegeystayaasha xagareere gabsa wuxuu ku mahadsan yahay axmed xasan xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo star f m dhegeystayaal qadka telefoonka ku jiraan ka gudbaayay dhegeystayaas wuu mashquulsan yahay xigaha kalaan siinayaa diyaarka ah inuu qadka t- telefoonka walaal soo dhow waan ku salaamaya wacalaykum salaam
waa ku salaamay musdaf wajeer mustafa wajeer haye
waa ku salaamay ee ka qayb qaada barnaamijka hadda haddaan ka qayb qaad aha horta nin walba shaki buu qabaa sax
nin walba shaki ku filan baa ahay haye soomaalida waxay tihi falleerta cirka loo galo nin walba uu filo inay yacni kugu soo noqoto kugu dhici karto nin unbay ku dhici hadday soo noqoto haa marka nin walba wuxuu ka baqay si ay ku dhici lahayd inuu asaga noqdo haye
marka hadda afeefta waxaa loo sii dhiganaa waxaa la yidhi ama afeef horo lahaw ama adkaysi dambe lahaw haye yacni waxoogaa sarsar maan xoolaha marka looda soo sarsar kor lagama mari aad iyo aad waa xoogaa waa lasii afeefanaya maxaa ula jeedaa marka
waxaa ula jeedaa nin walba hadhow wuxuu leeyahay aha eh, haddii yacni arrinta ay sidii la raba ay noqon wayso doorashada aha aniga waan ka filaya intaan la yeelan waan ka filaya yacni hadal baa iga sii horreeyey ha wax baa iga sii horreeyay ani mar horaan hor u sheegay anigu haye inay inay u- cadaalad u dhacayn haye
waqtiyahan dambana ah, cad- cadaalad maba u dhacdaba haye
ilaa dhawaan ilaa labada kun iyo meeqa labadii mi hadda ku- waa waa un dacwo iyo kiis unay aad ma ogihin weli nin u- cadaalad ugu guulaysto oo loo saxiixay weli lama hayo haye
marka nin u arrintii waxaa waaye nin walba asaga isla jecel marka wuxuu leeyahay hadhow ama un adig kuuga doonta sax nin walba shaki buu qaba marka eh, ruto maxaa ku tilmaamaysa isaga shakigiisa eh, inkastoo dowladda uu kusoo uu ku jira haddana uu ka tirsan yahay labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii wuxuu ogyahay meelaha layska soo galo in hadda een, dhankiisa looga dhow yahay
asaga hadda meelihii laga soo geli haya waa sharshari haya haye marka inay ooda ku nug lahata ma ogihin hadda si fiican buu iskaga dhoojinaya haye ma garat aada iyo aad nin walba da- waa u dadaala intuu dadaali karo haye laakiin ninkii oo la siina ilahay waa u qoray durba waa ay qoran tahay aad baad mahadsantahay mustafa marka waxaan leeyahay madax wanaagsan allahana siiyaan la- mid wanaagsan allah noogu dhiibaan lay waana ku salaam shukran mustafa wajeer uu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi barnaamijka sida quruxda badan uga qayb qaata fikirkiisa aragtidiisa waa soo dhawanaya walaal soo dhowo magacaaga
waa ismaaciil wajeer kasto waay ismaaciil maxaan kugu daraa
ismaaciil aadan ismaaciil aadan soo dhowo saaxiilow eh, ismaaciilow waa dhawa haye
wallahi horta nafsi maguro adigooda makaa tiraada kaatii jibay horta waxaa waaye ninka adiga calacalkiisa waa maqlaay yaa nafsiga marka yaa guran yaa nafsiga yaa horaan gurtay kollay dee asaga wax badan oo maaragtay seventeenkii waxaad ogaadey wuxuu dhahay marka doorashada lagu celinaya wuxuu dhahay boqolkiiba seventy five percent hadda taamka waxa ku guulaysanayaan amla haye
markii lagu celiyo moogta aha
marka hadda asigii calacalay marka baanki waa iskasaana waa iska wareegta sax
marka en kollay si alla waa meel laakiin adiga boqolkiiba ani sideetan azimiyo laba moja aan baanki u rajaynhaya haye marka ninkan kaloo adiga iska arkaysaan leeyahay kollay haddii laga guulaystana isna asoo madaxweyne ku-xigeenna mar uu soo guulaystay aha marka taamka dambe ku xoog banaan doonaa marka waa laakiin masixa macnaha in hadda laga hor dhacso ay la aha
tahay aad baad mahadsan tahay dhegeystaasi muumin uu mahadsan yahay ismaaciil Hello.
aadan walaal soo dhowow السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
حسين فلير xuseenow haye
agalajarir joogo waan ku fiicnaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ruto iyo waxaa laga hadlayaa badumalan rayla aad iyo aad maanta wuu nii soo socdaan filaya ruto wuu nila joogaa ruto muxuu nagala soo socon walaala wadanka intuu kaafu ka dhigo asaga iska warwareegaya haye
adduunka horta hadbuu askasiye hadda mala socotaa inuu mudoogaashay u u soo socdo haa madogaasha saaka waaba looga dabaaldegaaya laakiin waa nin kenyaan jooga madaxweyne eh waa ma- taa waxaan lahaa ninka xuseen fal- eh, xuseen farleer ahaa saaka ruto wuu soo dhawanaya dhanka mudoogaashay usii socdaa Mm, eh, waxaan malaynayaa horta annagoo badan oo jiifaf nahatee wadan inaan aadayna saaka sax
jawaari aan diyaarsanahay maadhaansooyin ku eran hadda muusig inaad maqasho in kale ma ma ogi wuu yar dheeryahay
malahana maqashiin haye
inaan kusoo maqash inaan kusoo maqashiyaa igu ila jirtay aa
waxaa muusig ee saaka dhicay aha
aad ma maqasho waa hadda ayarna maya kada kada balaaye bal bal kaga dhac
nin yahow waxaan kuu sheegi horta duqan itow raylaya aha
midba anagan saas oo kale nagu noqdo aad oo kansalasaba iyo aad noogu soo noqdo camal rayla oo kale uu iska noqdo hadda ma soo gelay rayla asiga waa la dhici jiray mog kan marka awd- kan awdetii muxuu yahay marka marka kaleeto waa ku cidaanada oo kansalu aad u damco oo saddex iyo afar jeer buntu soo istaagu dhace marka waa raila tumiya rayla kimi waay raylaagi labaad waay kow dheh
haye marka asag iyo duqaan umalen inte inay isku wakti yihiin oo maanta ay heli doonaan baan umalen maanta waa
rajadiis rajadiisa u ciira miya
maanta waa- maanta waa isku xiran yihiin horta aad iyo aad waanku salaamay aad baad umahadsan tahay shukran adi iyo idaacadda iyo waxaa dhegeystayaal dhanba waanku salaamay aad baad umahadsan tahay saaxiibkaas waa mahadsan yahay xuseen faliir Eh, saa- waa nin markaasi weli baabuurkii ayaa markaasi wadanaha uu leeyahay Eh, maanta ayaa la filaya markaasi inuu gaaro madoogaasha iyo sidoo kale balaanbala madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kadibna wuxuu usoo noqon doonaa dhankaasi gaarisa halkaasi buul argi ayaa la filaya maanta inuu sidoo kale uu ku qabto eh, kulan of the- eh, waa economic forum dabcan forum eh, dhanka dhaqaalaha markaasi looga hadlaya iyo weliba nidaamka sida markaasi wax eh, la doonayo eh, in markaasi dhaqaalaha lagu horumarin karo gobol weliba iyo weliba dowladda markaas asaga uu doon- uu doonayo inuu soo dhiso haddii markaas uu ku soo galo waa dan- waa sannadan labada kun labaiy labaatanka dhegeystayaal madogaashi iyo sidoo kale dhanka balanbala ayuu tegi doonaa kadibna waxa uu imaan doonaa magaalada gaarisa halkaas dadka shacabka kula hadli doona kadibna xarun weyn halkaasi dadka shacabka laga soo qeybgelin doono oo su-aale markaasi lagu weydiin doono madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto ayaa ka dhacaysa samaanta gaarisa dhegeysta qadka telefoonka iyo arrimaha barnaamijkan dib ugu soo noqona soo dhow walaal magacaaga Hello.
waan ku salaamaya
Assalamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
Ah, Manderan kala soobe.
magacaaga ii ii sheeg
Wallahi da Abdullah.
cabdulaahi maxaan kugu daray cabdulaahi
Abdullah ya Abdurrahman.
cabdulaahi cabdiraxmaan haye ka warran mandheera saaka
Ah, Alhamdulillah waa la saaciin.
iska gaabay raadiyaha naga dhegaysanayso cabdulaahi
Ah, waxa weeye aha
horta ninkan wuxuu ka William bo- ninkan Raila wuxuu wadaa qowda maqashii.
aha
Yacni qowda maqashii waxa weeye ninka horta waa laga wada jiraa wasiiradeen makiyaandi iyo waxaan oo dhan baa siyaasiyiisa ku dhex jiro.
haye
Waa wax lasoo baaran dego waay.
haye
ninka william ruton waa yani hadhow waa afeef waan dhigtay adna adna waan dhigtay adna dareen baan qabaa adna dareen ah haye
marka waxaa waaye ninka ruto hadda waxaa looga baahan yahay in standard by uu sameeyo maaragtay Ya- degdeg iyo arrimaha degdega yira marka yaa daran midka midkooda marka
ee waxaa daran ninkan oo hadda mogtay uhuru iyo matend iyo kulli waxay la jiraan dowladdooda waxay la sabteen ninkan raila odinga haye
ka i b c iyo dowladdana meel maba kala jiraanba mhm
marka waxaa weeye siduu abdiqaadir sheegaya weeye aha
waa qawda maqashi yacni ariga saa saasaan dhe haddii wax dhacan lacala ha mar horaan sheegay hadhow doon aan laisku qabsin inuu yidhi amba waan ka afeeftay adna waad ka afeefatay dawishin baa dhax haye
marka waxaa weeye dadweynihiina dee koraha waxle ninkii wanaagsan allah noo soo bixi aad iyo aad
ha insha allah idinkana idin salaamay shukran saaxib waad mahadsan tahay shukran aan ku leeyahay wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi Cabdulra- waa cabdulaahi cabdiraxmaan xigaha kale qadka telefoonkan siinaa soo dhow walaal magacaaga Hello, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu waan ku salaamay ugaas barakaatuh. waan ku salaam walaal waa cabdullaahi oo joogo cabdullaahi gaas cabdulaahi gaas halkee joogto cabdulaahi gaas tanaarifa waan joogo walaalow haye ka warran bal ga- taanarifa saaka waa alxamdulilah jaw wuu degan yahay haye
walaalow nabad baan ku barin alxamdulilah waa iska fiican ay cadceeda un roob allahna siiya maalin awaara ka jiraan wadanka aamiin haye barnaamijka bal u dhaadhac barnaamij waan la socdaa iniyo anaka siyaasad iyo waxa hasad ani dantayda dadahaanan ma waha umana reer tanaarifa hadaana maanta Ha,
ilaahay ma sahatee oo berka anagan arrintooda ka yar xunta hee bal waxaa ka fahantay bal barnaamijka mise waa maxaa usoo gashay marka maxaa rabta inaad kaga hadasho maxaa usoo galay idaacadda ma rabaa in looga hagaajiyo idaacadda baryahan iyo sheekh sheekh ku jirta idaacadda soconun anaga talaarifa aad baad u mahadsan tahay daqiiqadaha soo socdaan wax baa laga qaban doonaa dhagiisan hadduu ibaah raalli ka noqdo waa laga siixi doonaa hawada biidnillahi tacaala qadka telefoonka soo dhawo lan magacaaga alo ustaar afima ku salaamaya magacaada xuseen xasan halkee ku sugan tahay xuseen xasan dhagaxley haye ka waran
waxaan ku leeyahay waxaan leeyahay ruutu ha degso sax waxaa weeye waxba ka habo hadaa badan ha dheerayna ma maqash haa
midaasaa ku dhici doontaa midaasaa ku dhici doontaa way ku dhici doontaa wayna taleenka maanta wixii asaga uu daawu sameeyey way ha iska degsaa le shanta dambe ha sugo marka doow wixii ku dhacaa leeda hadda wuu ku dhacayaa
nacamtu bilah maxaa maxaa marka sum- suma laga yaaba inay ka duwnaan karto
ilama aha ilama aha arigeyga ilama aha Haye.
Maxaa yeelay dawladda idil dawladda idil buu wataa hadda hadba ninkii madaxweynaha u dhow baa halaa kenya sideedaba ha waa sida adiga aa ku saadaalinayso
aniga sidaan ku saadanaya laakiin shacabkina marka ra- marka ruutu waxaa leeyahay waxba yuusan rafanin ha iska digso shanta dambe ubay noqon doontaa shaankayaasa shacabkana
shacabkana waa sidaa dee shacabka laga yaaba inuu qofkii u- aad ugu taageeraan soo ma ahan haddii adiga leedahay dowlad dow- shacabkii dowladda ka waa shacab muxuu ka bilaaba dowlad maxay ku bilaabataa shacab uun soo ma ahan shacab bay ku bilaabataa laakiin shacabka laftiisa baa dhanka dawladda muubayo mar kastaba ha sax Ah, aad baad aad baad umaadsanta ogaas wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhegeystayaal shukran ayaa leeyahay sida uu asaga fikirkiisa uga dhibtay waa xuseen xas waa waa dabcan waa xuseen xasan een, sidaan filaya magaciisa ugu sheegay ee, dhankaas iyo xeryaha qaxootiyada dhadhaab ayuu iga soo wacay dhagaxley aad ayuu mahadsan yahay shukran ayaa leeyahay dhegahasdahaasi dhegeystayaal goordha warkii tobankii barqnimo aad maqli doontaan dhegeystayaasha qaad- ee, dabcan ee, qa- qeybaha dambe fursad ayaan usii doonaa laakiin hal dhegeystayan iminkaan siinaya fursadda soo dhawo magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومصطفى صلى الله عليه مصطفى وجير arrinta ah mustafa wajeer مهم.
waxaan leeyahay north eastern waxaa la yidhaha mar walba waa gal- gacan bidixayna ku jirtaa هيا marka waxaan leeyahay dadka siyaasiyiinta oo soo gala أها waa inay dal la qabsadaan madaxda oy oy maaragtay ballan meel dhigtaan oy meel iska saaraan هيا oo hadhow aan la calacalin آد ياد marka dadka taasna waxay saaran tahay dadka oo siyaasiyiinta ay saaran tahay waa inay iska geejiyaan oo waddanka ay ay dhibkiisa ay sheegtaan oy la xisaabtanaan dawladda aad baad mahadsan tahay Si- dabcan maanta ayuu ku sugan yahay gaarisa dhegeystayaa warkii la gaaray xamdi gurey waanu isku soo noqon doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal haiga fogaan haiga dheeraanin qeybaha damban dhegeystayaasha ayaan fursado fara badan usiin doonaa si fikirkooda arintooda dhammaan ay uga wada dhiibtaan dhegeystayaal waad ku mahadsan tahay sida quruxda badan u dhegeysanaysa oo la socotay star f m yusuf backet ayaa barnaamijka daadhinaya dhegeystayaal gabadii barnaamijkan soo gaarnay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin آه، sida quruxda badan oo dhegeysanaysaan oo lana socotaan idaacadda star f m dhegeysa warkii tobankii barqnimo xamdi gure aad bay u mahadsantahay dhegeysta adinaad ku mahadsantahay dhegeysta sida dhigtaad ugu raariciso gabagabadii aan soo gaarnay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan eber shan halka telefoonada dhegeystayaasha ugu dambe doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan mud- dab- daqiiqadaha soo hartay ilaa iyo toban daqiiqa inoo soo hartay dhegeystayaal oo aan doonaya dhegeystayaasha in markaas fikirkooda arsadooda dhawaan aan ku wada dhegeysano qodobka daad saakay markaasi dooda aan markaasi miiska kusoo saaray ee ku aadan qodobada markaasi kala duwan ee guddiga i e b c ama guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ee markaasi u kala jeedinayaan xubnaha markaasi ugu sare ee madaxtinimada markaasi u hanqaltaaga dhegeysa sida azimiyo loomoja one kenyan alliance waa ninka raila Amolo odinga iyo sidoo kale kenya kwanza ninka u d a u tartamaya dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kuwaasoo markaasi eedeyna kala duwan ama dusha uga tuuran guddiga doorashooyinka xudaha i b c oo markaasi ge- eh, dabcan iyadoo dhinacyada kala duwan markaad fiirsana dhegeystayaal labada kun saddex iyo tobankii ilaa labada kun toddoba iyo tobankii doorashada waxyaalo fara badan ayuu ka fahansan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka- dalka william ruto taasoo iminka dadka qaar aad weliba dhanka siyaasada kuwa ka faalooda ko- kuwa ka falanqeeya leeyihiin wuxuu markaasi fahansan yahay nidaamka dowladnimada iyo weliba nidaamka wax markaasi u kala socdaan habkaas iminkan ayuu qayli kadaa halka sidoo kalena asaga iminka in la hadda la kala garan layahay sababta markaasoo dhaliilaha faraha badan uu d- guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iyo weliba uga soo kicinayo ama ugu soo kicinayo wixii markaasi dhacay labada kun toddoba iyo tobankii iyo weliba maxkamadda ugu sarey maxkamadda ay meesha ka saartay ku laashay dib doorashadii ku celiska wadanka ka dhacday dhegeystayaal haddaba guddigaasi doorashooyinka xuduudaha i b c dhaliilaha markaa loo jeedina maxay ka turjumaysa maxayna kaga dhigan tahay dhegeystayaal maxayna markaas asxaabtan ama siyaasadda markaas dhinacyada kala duwan ay isku hayaan waa labada shaqsi ay isku hayaan siyaasadda madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale raila raila omolo odinga azimio la umoja one kenya alliance hadda maxay dhahay waxyaalaha markaas imikan ay kala tabanayaan kala sheegayaan sidoo kalena ay miiska eh, dhexda markaas ugu tagan tahay guddiga doorashooyinka xudaha a b c maxay tahay shakiga faraha badan ee guddiga doorashooyinka xudaha ay ka qabaan iyadoo markaas dhinacyada kala duwan ay markaas gambar gaaban ay iskugu fadhiyaan haddana dadka shacabka maxaysan maxay dabcan u aaminsan yihiin in wax isdabamarin ama xatooye ee mar waliba doorasho ay ka dhacdo wadanka ay markaasi wax liskaga dhacaa ama doorashooyinka wax isdabamarin ay wadanka uga dhacdaa maxay tahay sababta iyo aamitaanka ee shakiga dadka markaasi ay ka qabaan dhegeystayaal warbixin ee hakii africa miisaani ay soo saartay Ah, dabcan isbuucayna soo dhaafnay ee heede waxaa markaas lagu sheegay dadka inaysan ku aamin qabin maxkamadaha iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xududaha i e b c iyo sidoo kale waaxda booliiska dalka dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonada dhegeystayaasha doona barnaamijkan ka qayb qaataan dhegeysta gabagabadii barnaamijka soo garan subagada barnaamijka soo saaray adigana waa ku amaansan tahay dhegeysta fikirkaada bal dhegeysta qadka telefoonka ku jira barqa wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
halow waa ku salaamaya haye
cali geedi karbuna cali geedi karibuna
waxa waaye oo wax badan baa kenya laga dhacay doorashada karibuna halkay ka tirsan tahay caliw
balanbalan subcounty soo dhow haye
marka ruto inuu hadda ka hadlo waay way u dhacdaa haye
doorashadii hore ee raila iyo kibaki beri awgeed waxay ka dhacay haye
marka de meel hadduu wax ku badan jiray waa uu loo tuhmay inuu wixii ka dhaco haye
marka tuhumkaa unbuu qabaa raila ma tuhunka raila qaa mise william ruto maya ruto ruto ruto ruto marka muu adkaysa haddii asaga uu sameyn jiray maxay ma- inuu hadda adkaysa muxuu u diidan yahay marka
haddee wixii ahaa horaan mawta tuugada horaa wax dhici jirtay Ah,
meelihii lasoo mari jiray waa kasii mogtahay haddana ay adigana hadda maanta waxaa noqotay qoladii la dhici jiray aha
qolada laga taagbadiya haddaa adi noqoto maanta oo xaggeeda aad dawladda ka baxdo ha
marka horaan aa wax dhici jirtay oo dadka dhibi jira aa ku jirtay oo dawladda xaggeeda aa ku jirtay aha
marka murihii buu kasi hayaa meelihii lasoo mari jiro oo meelihii buu rabaa inuu ood ka saaro safar
marka hadda raila oo sidoo kale dowladda ku dhow haddii xitaa laga reeyay hadhow Raila- ruto uu ka reeya ma aaminaya marka ma- mise ma ogolaanaya
yaa nin raila miya ha
raila dee sida naftiisa uu dad doon yahay doonka kibaasi waa awgeed wixii dhex maray ha
marka ilaa hadda ega labadooda haddii la dhaco waxaa u dhow inuu inuu wax aamino raila maanta hadda ha sax Mo- mooligeyga kaan ka hadlo haye
raila baa u dhow hadda maanta inuu aamino maaragtay doorashada hadday maaragtay si nabad ay ku dhacdo oo laga bedi haye
ruto hadduuba qaylin bilaabay soo maaragtid oo marka muxuu u qaylinayaa
xilli dhacaan ka yaaban uu leeyahy soo ma maqashid haye
marka aniga waxaan dhihi lahaa ra-yadeed egaan ka hadla dawladda kenya dadka maanta doorashada si nabadgelyo ha ku dhacdo ninkii laga badiyana natiijada ha ku qanco ruto ama ha ahaado ama raila ha ahaado si ay dadkooda maaragtay aada iyo aada ay ay ugu naxariistaan aada waad mahadsan tahay ee taleefoonyahana niyow nagama qabatiin aad baa ugu rafaadnaa qadka ma maqashin cafwan cafwan waa dadkii oo badan ogiis waa iska adag tahay een, ah, cali geedi
haa garbuna cali geedi karabuna soo dhow saaxiib
marka hadda maanta ruto wuxuu ku wareegayaa waan maqla meelahan aan degmooyinka anigana aan joogno hadda gaarisuhu ku sugan yahay hadda warbaahinta toos ula hadlaya dadka shacabka ula hadlaya forum economic dhaqaalaha arrimaha looga hadlaya iyo dadka markaas ugu sheegaya ula hadlaya kadib madowgaashi balanbala
de railana waxaan igaa u filaynaa sidan hayse inuu soo wareego soomaho uu meesha soo maro kolba adiga saa jeceshahay
Sidoo dadka sida taageerayaashiisa oola hadla anaga hadda waxaan nahay raila taageerayaashiisa aada waad mahadsan tahay cali geedi karibuna
aa shukran egaa kale qadka telefoonkan sina barqa wanaagsan soo dhow walaal magacaaga halo star f m aan ka gudbaya xigaa kalan siina star f m soo dhowow
yusuf bakar waa ku salaamsan waan kaa qaaday shiraaraan filaya jiraar waa soo dhow saaxiib waniga waa fiican alxamdulilah thank you eh, haddaan barnaamijka bal xoogaa ka taabto haye eh, wadankaanayta maxaan ku rabaa ama waxa la dhacmayaalde dhaqan dhaqanu lahaa haye
dhaqan dhaqanka asaga horta maxaan ku rabaa iyadoo un hadda la is eedeedeynaya baa haddana wax lagu qanci jiray oo doorashada lagu kala qanci jiray haye
marka aniga waxaan leeyahay aha
dadka shacabka ah aha horta dan uguma jirto inay dadka xaabadaad ku shidaan haye
inay iyaga damiyaan wa sax
inay macnaha nin hadduu eeg sheegto madaxa oo shacabkii ay la qaadaan arrinta ay dhahaan waa runtiisa durbaanka u tumaan aha horta dhibaato baa ka imaanaysa haye dhibaatadan cidda ay saamaynaysa waa shacabka sax ninka maanta inta soofa maxaan ku raha shaqadiisa aaday gurigiisa asagoo nolada kusoo laabanaya aha
haddii hadday dhibaato dhacda shaqa ma jirayso nololna ma jirayso nabadna ma jirayso haye marka waxaa horta shacabka waxaan ugu ugu baaqayaa aha doorashada way dhacaysaa aha ninkii ilaahay u calfaana ku guulaysanaya aha marka dadkana kulli waa wada kenyaan sax oo labada nin ba hadda ku tartamaya ama saddexda nin ama afarta nin ama tobanka nin oo ku tartami doontaba waa kenyaan aha qof cadaana ama jabaanaysa kuma jiro aha
marka ani waxaan dhihi lahaa nabadaana deeqdee aha dabka xaabada ayaan lagu shubin nin walow qofkaad adiga taageersan tahay u cadee laakiin camlaynta iyo dabxaabada kushugidaha la iska daayo intaasaan sheegaya aniga.
aad baad maqan shiraar saaxib aad baad maqan xigaa kale qadka telefoonka soo dhowo السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waxaan noo furan banaanay haye waan ku salaamay saaxiib adiga dhegeystayaashana aad iyo aad aniga waxaan leeyahay aha magacaaga
maxamed nuur banaanay kaala soo xiriiro maxamed nuur
ha maxamed nuur ninkii banaanay kaala soo xiriiri jiray maxamed nuur saaxib soo dhowo waan kuway baryahan haye aanayaw mashquulka dee waqti ah oo siyaasi aan la galayn aad iyo aad soo dhowo saaxib marka dadka maana siyaasiga isku mashquulaan ma garat haye
marka waxaa waaye xafaarahaasu dhib kale ma jireen aad iyo aad waxaan leeyahay aniga ninka eh, qaylinaayo aha dadaa markuu waraaqda qaadanayo wuxuu ammaan ee meeshii ka samaynayo waa maqlaysa u malayn aha
waa ku waa ku suuxu gaarin ma garat aha Inuu wax loo diida u malaynayo musuqmaasuku waxbu ogaa laakiin wuu markuu arkay bakti nasiib wuu wuu- wuu wuu ammaanay haye
hadda in maanta dina aad i bilaaya la dul dhacay laba- si laba arab ayuu leey haye
marka waxa uu qaylinaya wixii uu samayn jiray ogahay ma garat aha laakiin saabtiriika waa laga axrada cuni doontaa iska soo war baa leey mucaaradnimada baro ha sax mucaaradnimada baraanay dulqaado anagan taas kisfanaya mucaarad ahayn ayaan ku kontaroolaynay waxna kuma dhimaynin dadka dalkana ee qalalaasya dagaal ma gelinaynin ma garat aha
adna waxaa leeyahay saaxib eh, wadilkan ayaam la daawidu hadyahayr caayim oo aayadaha ayaamaha way wareegaan ma garat aad iyo aad ma- dunida waa meerto marka waa waxaa lay ismeerto dulqaado oo sabar mucaaradnimada bara meesha waxba kuma yaalaan waxba maanta ana gaarid meelaan lagu qaylinin baa lay aad baad umahadsan tahay eh, saaxib
ayaan ku salaamay aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qad- dad qadka telefoonka ugu dambeyn siinaya waalan ka xumahay qadku durba ka baxay uu ku raagay aad baan uga xumahay ee, iga xumahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkan siinaya barnaamijkayga inoo soo xiray dhegeysta adaa ugu dambeeya soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa salaamahaysin fakad barnaamijka dadaha barnaamijka magacaaga
maxamed xasan tandare baa walaalkaygu maxamed xasan tanarifa yes soo dhowow
waxay horta raggan calaacalayo aha horta ninkan uu Ra- ninkan rayla ah wuxuu ka cabsanayaa un birti la wixii jira in lagu xiro ah mar kale
mar kale haye
waa ogtahay in badan loogu xire maxaa haddii asaga hadda dowladdu kaaga dhow yahay muxuu u cabsanaya marka dowladu kaaldow yahay haddii laakiin soomaalida waxay tiraahdaa aha
cudurkii ku dilo cudurkii aad ka cabsataa ku dila haye
marka ninkan ragga ee alxamdu ah, odayga ma- eh, hadduu hadda kalsooni darada hadda maanta uu- uu la adxawaadiyo aha oo kalena i d c uu eegayo aha
dushaan hadda waan maqlayo dusha oo tula i d c alxamdulilah ay aadeen haye marka wuxuuna ka cabsanaya kala bari in bita lagu xira alxamdu hadda waxay taallo haye godka lagala soo bixi doono haye haddii kolley ninki ninka ilaahay u kalsoon baa heli haa marka calaa waxba mataraayeen aha labada nin ba alxamdulilah alla adkaystaan yahay kenyaanka alxamdulilah nabada lagu lagu alxamdulilah loo muujiyo maxamed xasan aad baad umahadsan tahay dhegeystaasi aad buu mahadsan yahay dhanka taanaarifa uu naga soo wacay sidaa quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay waan uga mahadcelinaya saaxiibayaal dhegeystaasi qadka telefoonka ugu dambeeyay shukran shukran leeyahay dhegeysta laakiin marka hore intaan barnaamijka soo gebagabaynin saaxiibadu waa inaan markaas u mahadceliyo laakiin aan soo qabto mid kamid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal oo war farxad leh airtel iminka ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel adeegan eh, haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ka helaysa ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaas ku siin adeega dhegeysa mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali kara haddaad markaas muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube nasiibka ma aha mid markaasi kaa gomise kaa istaaga dad wax soo dejisan sidoo kale kuma dhawaayo waayo maba ah mid markaas culaysa dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee etel tigland kugu dhaweey etel soona qabsa lafta etel four g xusna waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada etel haddaba internetka etel oo four g ah waxaa markaas uu kaa caawinaya waxyaalo fara badan qofka inuu sidoo kale uu qofka ka baran karo xirfadaha kala duwan qaybta markaas youtubeka inuu qeyb- qaybka cuna karista qaybta markaas qurxinta iclaansaarka dhegeystayaal iyo sidoo kale qeybaha kala duwan oo qofku markaas doonaya hami uu ku jira farta u qaninsana sidii markaas noloshiisa uu ku- uu ku meel marin lahaa dhegeystayaal asagoo adeegsanaya qadka four g ee xawaari- oo xawaarihiisku aad u sareeya ee internetka ee airtel dhegeyste dhegeysta kormaa si wanaagsan uga fadidsanaysa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone halqadka ugu wanaagsan dhegeysta shirkada isgaarsiinta maanta fursadan iska beeldaraynin cid waliba maanta way ka faa'iidaysan kartaa duniyadan casriyada waa la jahan qaadi karta adigoo adeegsanayso qadka casriga ee tele ee four g dhegeyste walclasskee qaqaan hospital dhegeysta ma la socota in xaafadiisana iminka lagaga furo isbitaalka iminka sidoo kale inuu sana jirsada lixdan iyo afar ma la socotaa sidoo kale inuu kusii faafaya ma la socotaa kenya uganda tanzania bukaanjiif bukaan socod inuu qaabilo ma la socotaa ma ogtahay ma la socotaa boqol iyo labaatan markaas dhakhaatiir specialist ama kuwa doctor specialist ama dhakhaatiirta takhasuska gooniga leh in markaas ku keena ma la socotaa dhegeystayaal xanuunada markaas kala duwan uu ku daaweynayo xanuun weliba qofka bukaanka hayo sida markaas xanuunka dumarka gynecologiska xanuunka markaasi macaanka kuwa kiliyaha kuwa markaasi kansarka xanuunka markaasi qaniinada u baahan xanuunada markaasi maskaxda qaliinka xanuunada markaasi dha- macaanka dhegeystayaal iyo xanuunada dhegeysta dhiyo intida xanuunada markaasi qofka maqaarka kaga dhaco dhegeyste xanuunada ee, ilkaha dhegeystayaal waxaasoo dhan iminkan waxaa markaas lagu keenay xaafadii sri dhegeystayaal waxaana markaasi lagu keenay dhegeystayaal qofka si shaybaaradii ugu dambeysay iyo agabyadii maqab dabcan eh, waa ad mashiinadii qofka bukaanada loogu baaraya si deg deg ah qofka xanuunkiisa kusoo saaraya dhegeysmaanta adaa haysataa oo xaafadii sri jaam ma gelaysid buuq ma gelaysid socdaalo fara badan lacag fara badan ma kaaga baxaysa wadamo kale ma aadaysid dhegeysa adigoo aqaqaan haysta xaafadii sri lagu keena dhegeysta sri outrage medical center xarunta si dhexe ee xaafadii sri ayaa markaasi iyada sidoo kale kugu keentay iyadoo markaasi california eh, waxay ku dhegantahay k f c along wajada- wadada markaasi dheer ee general wayrungi street dhegeystayaal maanta sri booqo maanta sri gaar dhegeystayaal oo halkaas iskaga daaway xanuunada markaasi alla ildareed xanuun markaas alla dhibaataysaneed xanuun markaasi soclaado fara badan me- meelo fara badan alla tagtay dhegeystayaal maanta ayaa markaasi lagaaga bugaa lagaaga bukaan bixinaya ama lagaaga shaafinaya alla ayaa wax shaafiya dhegeystayaal Eh, haddaba haddii aad u baahan tahay in markaas iminka maanta ballan aad samaysato ama aad doonayso inaad dhakhtar aad ballan u samaysato ama lagugu sameeyo dhegeystayaal ama appointment waxaa loo yaqaana dhegeystayaal aad doonayso in lagu balimo dhakhtarka maanta lambarkan ayaa la xiriiri kartaa waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkan waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkaasi ayaad la xiriiri kartaa dhegeystayaal si haddaad u baahan tahay balan in lagugu sameeyo dhegeystayaal halkaasi aan kusoo afirna barnaamijka sideed iyo qadar soddon iyo shan daqiiqa hawada inoo soo galay yusuf bakada ee barnaamijka soo saara oo ku maasanta adiga sida qurux badan oo u dhegeysanaysa oo nala socota dhegeystayaal iyo sidoo sidoo kale fikirkaada aragtidaad markaas aad uga dhiibanaysa dhegeysta dhammaan Eh, waxaan leeyahay suwax wanaagsan meel walba joogtaan dhegeystayaasha ka qayb qaateen fikirka aragtida markaas ka dhibteen dhegeystayaal sida dhegeystiyi barnaamijka noo dafuray maxamed xuseen dhanka gaarisa maxamed ibraahim gaarisa iyo sidoo kale axmed xasan xagardheere eh, cabdiqaadir qorane dhanka gaarisa ibraahim cali dhanka gaarisa mustafa wajeer ismaaciil aadan dhanka wajeer xuseen faliir dhanka xagar jareer iyo sidoo kale cabdulaahi cabdiraxmaan mandheera cabdulaahi gaas waa asagana dhanka tanariva iyo xuseen xasan dhagaxley iyo sidoo kale cali geedi eh, karibuni waa dabcan karbuni ayaan filaya inay tahay dhankaasi balaambala iyo shiraar dhankii srii xaafadda maxamed nuur banaaney maxamuud xasan asagana dhanka tanaariba inaga soo wacay dhegeystayaal dhegeystayaasha aad bay umahadsan yihiin shukran shakuur wa shukran jaziilan aan leeyahay dhegeystayaal aad ku mahadsan tahay Aa, sida quruxda mar weliba dhegta inagu raariciso noogu taagto oo marnaba aan nooga cajisan dhegeystayaal asxaabta ka qayb qaatay asxaabta aan ka qayb qaatay asxaabta usoo degli waysa kuwa hadda soo beegsanaya kuwa markaasi ayna qaadka telefoonada laga qaban waya dhegeystayaal waxaan leeyahay waqtiyada ayaa badan waana ku mahadsan tihiin sida aad doonaysaan mar weliba inaad fikradin artidin markaas oo kala dhiibataan barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka qibir arrimaha siyaasadda iyadoo markaas iminka waqtiyada siyaasadda kala guurka lagu jira dhegeystayaasha waxaa markaas doonaya in markaas fahmaan sidoo kalena siyaasadda waxay tahay ayna qof waliba uu wax ogaal ama xog ogaal uu u noqdo siyaasadda qaabka iyo nidaamka markaas ee u dhacayso weliba khaasatan gobolka waqooyi bari dhegeystayaal aad baad umahadsantihiin dhegeystayaal waxaynu ballanaha maalinta berito hadduu i bahraale ka noqdo dhegeystayaal waa inugu faana shukran shakuuran dhammaantiin yuusuf bakad wuxuuna leeyahay waxaynu ballanaha maalinta berito inta kore waxaan iga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo mahadsanidin dhammaantiin